alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin mawduuca muxaadaradu saa maqasheen waa muxamadun rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama xaqan caawa ay taarikhdu tahay kun iyo afar boqol iyo saddex iyo afartankii hijiriga bisha dulxija ay lix iyo toban tahay ayaynu muxaadaradan gelaynaa waxay muxaadaradu u badan tahay mawduucii la odhan jiray dalaa'il nubuwa baynu cinwaankaa siinay marka waa mawduuc ballaadhan waa mawduuc bad ah aad iyo aad u ballaadhan laakiin wax ka mida ayaynu tilmaamaynaa waxaa la yidhaha maa laa yudraku julluhu laa yutraku qulluh waxaan badankiisa la gaari karin oo aan la haleeli karin intiisa yar lagama tago dadka muxaadarada soo camiray kollayba waa dadka iyagu rumaysnaa muxamed inuu rasuulka ilaahay yahay ashyaada aan sheegayaana waxyaalo ay garanayeen bay u badantay mawduucanna sidiisa waa u ballaadhan yahay saynu markaa yaro tilmaannay geeso badan baana laga garan karaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisu inay xaq tahay waxyaalo badan baana caddaynaya dalaa'il fara badan baa jirta oo noocyaal kala duwan ah waxaa ka mid a dalaa'isha caddaynaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa akhbaarta qeybkee uu ka warramay hadday tahay wixii hore dhacay iyo hadday tahay waxa soo socdae dhici doona taasoo aad iyo aad u fara badan tusaalayaalna aynu ka bixin doona alghayb almaadi iyo alghayb almustaqbal yacnii labada mid walba nebigu calayhi salaatu wasalaam wax fara badan buu ka sheegay waxaanuu ka ogaaday waxyi maaha wuxuu qofku iska garan karo oo qof marka uu iska haleeli karo iyadaan loo waxyoon uu iska garan karo maaha waxaa ka mid ah kutubihii hore wixii ku sugnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ashyaa badan inuu ka warramay waxaa ka mid a kownkan iyo jiritaankan cajaa'ibtiisa waxyaalo badan oo ka mid ah oo dadka ka qarsoonaa nebigu inuu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ka warramay hadday tahay badaha iyo biyayowga kuwa dhanaan iyo kuwa markaa macaanba iyo teedka u dhexeeya iyo inaan isku darsamayn oo marka qur'aankana lagusheegay qur'aankana nebigaa la yimi calayhi salaatu wasalaam oo loo soo dhiibay oo loo waxyooday marka wuxuu soo gelayaa dalaa'ilu nubuwa bale marka aayad nebiga la siiyey iyo mucjiso la siiyey waa tii ugu weynaanta badnayd qur'aanku saynu sheegi doonno waxaa ka mid a urjiifka ama ilmaha caloosha gelaya iyo siduu u abuurmaayo siduu qur'aankuna u sheegay nebiguna calayhi salaatu wasalaam uga warramay marka alqur'aan walxadiis labaduba waa sheegeenoo waa ka warrameen waxyaalaha caddaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa ayay ka mid tahy waxaa ka mid a ashyaada xayawaanaadka waxyaalaha uu ka sheegay waxaa ka mid a nabaataadka yacni waxyaalaha uu ka sheegay waxaa ka mid a waxa weeye ashyaada ka markhaati kacday nebinimadiisa oo xataa markaa leh jamaadaat iyo nabaataat yacni mid walba leh oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood dhagax baa salaamayey oo ku odhanayay assalaamu calayka yaa rasuula allah sida xadiiska saxiixa ku soo aroortay nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam innii la acrifu xajaran kaana yusallimu calaya wa ana fii makka waxaan garanayaa dhagaxii salaami jiray anoo maka ku sugan assalaamu calayka yaa rasuula allah ayuu ku odhan jiray waxay ka mid tahay dalaa'isha caddaynaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaysa ayay ka mid tahay waxaa ka mid a ashyaada xayawaanaadka qaarkood inay ka markhaati kaceen nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa inay ka markhaati kaceen dhirta qaarkood inay ka markhaati kacday oo nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa ay qirtay yacni waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam mar baa waxa weeye nin gaali ku odhanaya inaad rasuul tahay maxaa caddaynaya dabeedna geed baa marka waxa weeye nebigu u yeedhaya geedkii baa soo soconayo arlada soo dilaacinayo markaasuu nebiga hortiisa imanaya markaasuu wuxuu qirayaa inuu markaa muxamed rasuul ilaahi yahay kadib buu halkiisii ku noqonaya waxay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaya ayay ka mid tahay marka ashyaa fara badan ayaa markaas soo aroortay oo mawduucaas ku saabsan waxaa ka mid a mucjizaadka nebiga ka muuqday waxyaalaha khawaariqulcaadaadka ah ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka daahiraya ka muuqday ayaa ka mid ah culamada qaarkood markay ka warramayaan dalaa'il nubuwa waxay u qaybiyaan dalaa'il macnawiya iyo dalaa'il xisiya iyo dalaa'il samaawiya qaar waa dalaa'il macnawiya oo waxa weeye marka xawaasta iyo dareemayaasha aan lagu haleelayn laakiin waxyi ahaan looga warramay umuurta qeybigiiyo waxay soo gelayaan dalaa'ilu almacnawiya noocaasay soo gelayaan dalaa'il xisiyaa jirta iyaguna waxay u qaybsamayaan samaawiya iyo ardiya qaarkood dhulka markaa waxa weeye ayaa loo nisbeeyey waa mucjizaad ardiya qaarkoodna waa mucjizaad samaawiya samadaa loo nisbeeyey waxaa ka mid a markaa dayixii kala dillaacayey iqtarabat isaacatu wa inshaqa alqamar qiyaamadii baa soo dhowaatay dayixiina waa kala jeexmo waa kala dillaacay dayaxa kala dillaacay waxaa laga tilmaamayaa laba dhambal buu noqday dayixu markaasaa waxa weeye la arkay isagoo kala qaybsan oo inima meel joogto ayaa la arkay oo ay markaa riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan yacni qaybna markaa qaaru xiraa inay xaggaa ka xigtay oo sidii casar oo kale uu joogay qaybna xaggan ka soo xigtay looma jeedo dhulku u soo degay dayixu oo dayixu dee samadu ku jiraa laakiin waxaa laga tilmaamayaa dayixu markuu waxa weeye gaabto oo sidii yacni markaa casar oo kale uu joogo dee buuruhu waa kaa markaa qarinayaan buurta madaxeeda taagan haddaad ku dhowdahay buurtu aanad ka fogayn yacni buurtii inuu xaggaa ka xigoo kale kugu muuqanaya inta kalena marka waxa weye xaggan markaad halkan taagan tahay waxaad u arkaysaa waxa weeye inuu markaa buurtii xaggan ka xigo ayaad u arkaysaa cidda geesta kale taaganna saasay u arkaysa iyadoo markaa dayixi korreeyo yacni meel sare uu joogo arlada aanu u soo degin ayaa haddana waxaa laga tilmaamayaa ciddii markaa buurta gees ka joogtayba geesta kale qaybta ka taagan ee ka ku sugan inay u arkayaan inuu markaa xaggaa ka xigo ay saa u arkayaan laakiin dee waxa weeye dayixi waa korreeyaan axaadiis badan baana ku soo aroorto mutawaatira oo caddaynaysa aayadda qur'aanka ah sidaas aawoodee qowlka odhanaaya waxaa loo jeedaa wuu dillaaci doonaa yacni oo qiyaamada maalinta qiyaamadu kala dillaaci doonaa tilmaamaya waa qowl aan sax ahayn qowlka saxiixii waa sida marka axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam mutawaatiradii ay u caddaysay marka axaadiistaasi waxay caddaynaysaa mucjiza ayay caddaynaysaa waa min mucjizaati rasuul sala allahu aleyh wasalam bay ka mid tahay may dalban iyagu inuu dayixu markaa dillaaco sida saxiixa ah oo mucjizaadka ah laazim ma aha waxay gaaladu dalbadaan inay helaan waxay is yidhahdaan dadka qaarkood maa wax kastoo la yidhahdo waxaa la kaalay muxuu ula iman waayey hadduu nebi xaqa yahay dee nebiyadu gacanta kuma hayaan iyagu mucjizaadka yaa mucjizaadka allah baa haya shay daliil ahaan caddaynaya nebinimada uun in la tuso ayaa laazim u ah nebinimada laakiin nooca uu noqonayo inay iyagu noocay dadka doorteen inuu noqdo miday markaa laazim tahay ma aha miday laazim tahay ma aha saynu markaa dib ka caddayn doonno marka mucjizaadku qaybahay u qaybsamaan aad iyo aad bay u badan yihiin qaybab fara badan oo kala duwan bayna leeyihiin sideedana marka horeba cid nebi xaqa ah iyo cid markaa beenbeen u sheeganaysa nebinimo iskumaba qaldami karaan yacani laba isku dheehgeli kara maba ahaba waayo culammadu waxay yidhahdeen nebi waxa sheegta uun laba cid baa sheegata asdaqu asaadiqiin iyo akdabu alkaadibiin nebi xaqa hadduu yahay waa asdaqu saadiqiin cid run sheegta waa ciddii ugu run sheegga badnayd hadduu beenbeen nebinimo cidu u sheeganaysana waa akdabu alkaadibiin waa cidda beenawaasyada ka ugu beenta badan labadaa cid unbaa sheegata miyay isku dheehgeli karaan oo isku qaldami karaan dadka ka ugu runta badan iyo dadka ka ugu beenta badan laba isku qaldami kara ma aha ruuxa ay gaadhay inuu ilaahay ku been abuurto oo isagoo nebi aan ahayn ama rasuul aan ahayn yidhaahda rasuul baan ahay ama nebi baan ahay dee kaasi wuxuu noqonayaa mid beenta boqol boqol keenay oo beenta wixii kaleo dhan waa soo dhameeyey biyo lacabba ugama duwanno beentu waataa beentiisa ay gaadhay inuu ilaahay ku been abuurto oo been ka sheego halkaa ay gaadhay ruuxu laakiin run lagu yaqaanaa ma dhici karto inuu beenbeen markaa nebinimo u sheegto taasi waa xaqiiqo la garanayo wey ya cidda nebi xaqa ahi waa cidda dadka ugu akhlaaqda wanaagsan ee ugu dhaqanka wanaagsan ee ugu hufan weeye cidda beenbeen nebinimo u sheeganaysa aan nebi ahayna ee beenbeen u sheeganaysaana waxa weeye waa ka dadka ugu akhlaaqda xun ee ugu markaa waxa weeye wasakhsan ee ugu qurunsan marka dadka ka ugu akhlaaqda wanaagsan ee ugu dhaqanka wanaagsan iyo ka markaa ugu dhaqanka xun ee ugu akhlaaqda xun laba isku dheehgeli kara miyay yihiin iskuma qaldami karaan laba isku dheehgeli kara oo isku qaldami kara maaha wax kale iska daaya culammadu waxay yidhaahdeen waxa ugu filan nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisu inay xaq tahay caddaynta la caddaynaayo akhlaaqdiisa keliya ugu filan oo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa caddaynaayo inuu nebi xaqa yahay akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa keliya ayaaba caddaynaya inuu nebi xaqa yahay taasaa caddaynaysa akhlaaq hufan oo wanaagsan buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam cid kastoo aragtay waxay garanaysaa nebigu siduu u akhlaaqda wanaagsanaa siduu u runta badnaa siduu u ammaanada badnaa siduu u karamka iyo dulqaadka badnaa sida uu markaa yacni xumaanta iyo qurunka iyo fawaaxishta iyo hadalxumada uga fogaa yacni mid aad iyo aad u hufan buu ahaa mid aad u akhlaaq wanaagsan buu ahaa akhlaaqdiisa keliya ayaa waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati waxyaalaha caddaynaya nebinimadiisa ayay ka mid tahay waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaya ayay ka mid tahay waataa xasaan loo nisbeeyey inuu yidhi low lam takun fiihi aayaatun mubayinatun kanat badiihatuhu ta'tiika bilkhabari haddii aayaad iyo mucjizaad caddaynaya nebinimadiisa xataa aynay wehelin lahayn oo aynay ku sugnaan lahayn nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ya yacni akhlaaqdiisa keliya baa markaysaa ku caddayn lahaydba warka markaas inuu yahay oo xaqiiqada aad ka garan lahayd inuu nebi xaqa yahay intaa keliyaa ku caddayn lahayd intaa keliya ayaa ku caddayn lahayd wakhtiyada qaarkood waxaa dhici jirtay inay marka waxa weeye dadka qaarkood ay arkaan wejigiisa markaasay odhan jireen ashhadu anna hada alwajha laysa biwajhi kadaab waxaan qirayaa wejigaasi weji beenaale inaanu ahayn waxaa ka mid ah can cabdillahi bni salaam radia allahu canhu lama qadima rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam almadiinata injafala annaasu ilayhi wa qiila qadima rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam faji'tu fi nnaasi liandura ilayh falama istasbadtu wajha rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam caraftu ana wajhahu laysa biwajhi kadaab rawahu tirmidi cabdullahi ibnu salaam wuxuu yidhi markuu rasuulku sala allahu alayh wasalam madiine yimi dadkii waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa ayay u kaceen oo ay u soo dareereen aniguna markaa waxaan u imi nebiga calayhi salaatu wasalaam si aan u eego oo u arko ayaan u imi markaan hubsaday wejigii nebiga calayhi salaatu wasalaam caraftu anna wajhahu laysa biwajhi kadaab waxaan gartay wejigiisu inaan weji beenaale ahayn qofka beenaalihiiyo qofka markaa run sheegaya iyo qofka been sheegaya wejigooda isma ekaa hadda maaragtaa qofka beenta sheegaya calaamaad lagu gartaa markaa jirta indhihiisaa laga garanayaa wejigiisaa laga garanayaa hadalkiisa iyo codkiisaa laga garanayaa qofka runta sheegaya hadalkiisu labaclabac ma leh qofka beenta sheegaya gemagema buu hadalkiisu yeeshaa beenta waa doondoonaa toos kuma eegi karo toos kuma eegi karo wejiga markaa ruuxa runta sheegaya waa iftiimaya waa faraxsanya waa nuuraya isagoo waxa uu sheegaya ku kalsoon oo faraxsan ayuu markaa waxa weeye si warqad ka akrinaya saa u taxaya marka isuma eka yani ciddii garanaysa waa garanaysaa wejiga beenaalihi wejiga qofka runta sheegaya waa kala duwan yihiin isuma eka cabdullahi ibnu salaam oo keliya ma aha yacni dad fara badan baa markay nebiga arkaan odhan jiray wejigiisu weji beenaale maaha xataa reer miyiga qaarkood ba markay arkaan odhan jiray wejigiisu weji beenaale maaha sidaa odhan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam hadalka uu akrinaayo iyo qur'aanka iyo waxyiga uu sheegaayo marka la maqlo waxaa la garan jiray inuu xaq sheegayo markii baa la garan jiray iyadoo xataa mucjizaad aanu tusin xisi ah waxaa la garan jiray inuu xaq sheegayo can ibni cabbaasin ana dimaadan qadima makkata wa kaana min asdi shanu'a wa kaana yarqii min hadihi ariixi fasamica sufahaa'a min ahli makkata yaquuluuna ina muxammadan majnuun faqaala low anii ra'aytu hada arajula lacala allaha yashfihi cala yadaya qaala falaqiyahu faqaala ya muxammadu inii arqii min hadihi ariix wa ina allaha yashfii على يد من شاء فهل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال فقال أعد علي كلماتك هذه فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام قال فبايعه رواه مسلم حديث كان مسلم بصحيح كسول بماض إن لا يلاه مكيمي نكاسي قولو أزدي شنو ألا يلاه ذا أيو كمدها وكدش نكاسي وحوها أن تفله أو احتفاه ذاتك مركا حنوصان يا حنونا ذا قاركوضا يكون عان xanuunada dabaysha iyo waxyaalahaasi ay haleelaan iyo markaa waxa weeye xanuunno waali dadka qaar u sababa ayuu tufi jiray markaasay bogsan jireen markaasuu wuxuu ka maqlay dadkii wax magaratada ahaa ee maka qaarkood buu wuxuu ka maqlay maxamed waa waalan yahay markaasuu haddaan ninka arki lahaa waxaa laga yaabaa inuu ilaahay ku shaafin lahaa oo ku bogsiin lahaa labadayda gacmood bimacnaa sabab inaan caafimaad ugu noqon lahaa baa laga yaabaa buuri ya kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam buu la kulmay wuxuuhi maxamedow tuf baan leeyaho waxbaan tufaaye ma ku tufaa waxaa laga yaabaa markaa dad fara badan buu ilaahay gacmahayga ku shaafiyey markaa ma kugu tufaa rasuulku wuxuu akhriyey hadalladan buu akhriyey ammaanta ee waallaha ammaanaayo iyo markaa shahaadateynka ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuh wa inaga akhrinay yani marka hadalladaasu akhriyey amaa bacdu markuu gaadhay ayuu wuxuu igu soo celiyay hadda kelimaadkaada akhriday kelimaadkiibu wuxuu la yaabay yani markaa qiimaha kelmadahana ay leeyihiin iyo siday u qiimo badan yihiin waa ku soo celiyey mar kaluu haddana yidhi igu soo celi mar saddexaad buu ku celiyey saddex goor markuu ugu celiyey ayuu wuxuu yidhi hadalka markaa kuwa faaliya waan maqlo waa dhegaysta kuwa wax sixra hadalkooda waa maqlo waa dhegaysta kuwa gabya hadalkooda waa maqlo waa dhegaysta wax la mida ma maqal buuri hadalkan wax la mida intaa midnaba kuma maqal hadday falalowyada tahay hadday faaliyayaasha tahay hadday kuwa gabya tahay yacni wax la mida markaa ma maqlin buuri halkiiba wuxuu gartay inuu markaa waxa weeye shaygani wuxuu isagu bilaabanayo inaanay ahayn ee ay tahay waxyi ilaahay waa islaamay ninkii islaamnimadaanu kula baayactana xadiiskana muslim baa saxiixa kusoo wariyey waxaa ka mid a ashyaada markaa caddaynaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa qur'aanka ayaa ka mid ah qur'aanku waa mucjisadii ugu weynayd mucjisaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi maa min nabiyin ilaa waqad aataahu allahu min alaayaati maa milahu aamana calayhi albashar wa inama aladii uutiituhu waxyan awxaahu allahu ilay falacalla an akuna akarahum taabican yowma alqiyaama xadiiska saxiixa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebi kasta oo nebiyada ilaahay ka mida waxaa la siiyey xagga aayaadka iyo mucjizaadka wax ashyaadaasoo kale dadku ay ku islaamaan oo ay ku rumeeyaan annaka laysiiyey wuxuu ahaaday waxyi wa inama aladii uutiituhu waxyun awxaahu allahu ilay ka laysiiyey wuxuu ahaaday oo keliya waxyi dadka qaarkood ba markay taasoo kale maqlaan waxay moodayaan mucjisaadka nebigu inay waxyigaa ku koobnaayeen oo wax kaleba ayna jirin mase aha xasriga ku sugan xadiiska waa xasri idaafi baa la yidhaahdaa xasriga waxaa loo qaybiyaa xasri xaqiiqi iyo xasri idaafi xasri xaqiiqi waxa weeye waa in markaan shayga intaasoo keliya ku koobayo wax kaleba aanu jirin waa xasri xaqiiqi shay kaloo intaa ka soo hadhayba ma jiro xasri idaafi waa maxay marka ashyaada qaar loo eegaayo idaafada ashyaadaa loo eegayo nisbadiisaa loo xasrinaya marka waxa weeye xasrigani waa idaafi o macnuhu wuxuu u dhacayaa yacni mucjisada ugu weynaanshaha badnayd waxay ahaatay oo qura waxyiga mucjisaad kale waa jiraan laakiin waa laga weynaansha badan yahay marka mucjisadii ugu weynaanshaha badnayd baa lagu xasrinaya lagu koobaya qur'aanka lagu koobayay waayo qur'aanku waa mucjiso aan ku koobnayn xilli iyo wakti aan ku koobnayn meel ee goor kastaba joogta xilli walba joogta ya maadaama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mucjisadiisa ugu weynaanshaha badnayd ay waxyiga ahayd oo qur'aanka ay ahayd waxay taasi sababaysay inuu noqdo nebiyada ka ugu atbaacda badan cidda raacdee rumaysay kay ugu badan yihiin waayo dee mucjisada la siiyo waa mucjiso meel walba laga helaayo meel kuma koobna xillina kuma koobna xilli gaara kuma gaar ahaa wakhti gaarana kuma gaar ahaa meel gaarana kuma gaar ahaa mar hadday caynkaa tahay dee dad fara badan baa rumaynaya taasi waxay sababtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in waxa weeye dadka markaa isaga rumeeye raacay inay yihiin cidda markaa waxa weeye mu'miniinta ugu badan nebiyada kale oo dhan inta rumaysay waxaa ka badan inta nebi maxamed rumaysay raacday saas aaweed baa xadiiska saxiixa maxaa ku soo arooray inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka jannada gelaya marka loo qaybiyo saddex meelood saddex dalool marka loo qaybiyo dalool waa ummatu muxamed waa ciddii marka waxay nebi maxamed rumaysay raacday kadib haddana loo kordhiyey markaase haddana nebiga waxaa loo sheegay marka cidda jannada gelaysa marka laba qaybood loo qaybiyo laba nus marka loo qaybiyo nus inay ummatu muxamed tahay axaadiistaas saxiixyaday kusoo aroortay axaadiista qaarkooda aan saxiixyada ku soo aroorin baa jiro isla mawduuca sheegaya oo bushaare ka ziyaada oo ka dheeraada inoo sheegaya axaadiistaas maxay tilmaamaysaa tirmidiya imaam axmed iyo keyrkood baa soo wariye oo waxay tilmaamaysaa dadka ahlu janno ee jannada gelaya marka loo qaybiyo saddex dalool marka loo qaybiyo laba dalool inay ummatu muxamed tahay daloolka saddexaad ee soo hadhayna ummadaha kale oo dhan oo laysu geeyey kulligood inay isku noqonayaan marka nebiyadii kale oo dhan cidda rumaysee raacday waxaa ka fara badan ba nebi maxamed cidda rumaysee raacday baa kulligood ka badan baa kulligood ka badan waa bushaare cadiima waa bushaare weyn riwaayo kale waxay sheegaysaa in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cidda jannada gelaysaa waa boqol iyo labaatan saf saf walba intuu la egyahay ilahay unbaa og saf waliba intuu la egyahay ilaahay unbaa og boqol iyo labaatan saf baa jannada gelaya buuri siddeetan saf waa ummatu muxamed afartan safna waa ummadaha kaleoo dhan oo laysu geeyey waa thulus iyo thulusaan laba dalool waa ummatu muxamed sala allahu aleyh wasalam daloolka soo hadhayna waa ummadaha kaleoo dhan weeye fa arjuu an akuuna aksarahum taabican yowma alqiyaama markuu leeyahay axaadiistaa kale ayaa caddaynaysa marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacni qur'aanka la siiyey waa mucjizadii ugu weynaanta badnayd saas aawadeed bu ugu atbaac badna nebinimadu sideedaba culammadu waxay yidhaahdeen tatadammanu culuuman wa acmaalan cilmiyana waa koobsanaysaa camallo iyo shaqooyinna waa koobsanaysaa ya maadaamay saas tahay cidda cilmi ama camal sheegata dee in yarbay ku kala caddaanaysaa aqoontaa iyo camalka ma ku sifaysan yihin mise kuma sifaysna ka soo qaad ruux baa wuxuu yihi waxaan ahay xaafidulqur'aan qur'aanka xaraf jebin maayo intee lagu kala garanayaa inuu markaa xaafidulqur'aan yahay inaanu hayn daqaa'iq yarsa lagu garamaayo markiiba waa la jarrabaya iqra' min qawlihi tacaala baa la odhanaya halkan akhri meel kale loo soo qabanaya halkan akhri meel kale loo soo qabanaya halkan akhri meel kale loo soo qabanaya halkan akhri marka labaatan meelood loo soo qabto meelnaba u dhaqaajin waayo ha caddaatay ma ka siisanaysaan waa xaafidulqur'aan ka soo qaad wuxuu sheegtay cilmi cilmiyada ka mid a wuxuu uhi cilmiga naxwahan bele ku qabaa ya waxaa loo keenayaa jumla loo keenayaa beyt sicra ama aayad qur'aana markaasaa ohan acrib bal hadda ciraab waxaa la weydiinayaa abwaabta qaarkoodoo naxwaha ka mida ayaa la odhanayaa bal hadda tacriifi maxaa see shuruud loo dhigaa imise shardi buu leeyahy waxa maxaa lagu tacriifiyaa mid waa ka gedman kartae haddana mid kale la su-aalaya mid kale la weydiinaya mid kale la weydiinaya wuxu hi alfiyadan qaybsana waxaa baabu tasriif akhri waa dhaqaajin waayo ad akhri hadda baabu tafdiil maya jamcu tagsiirka iska daa jamcu tagsiirka jamcu tagsiirka u noo dhammee bilow akhri dhammee intaasoo meelood marka la weydiiyo waxaa caddaanaysa markaysaa mustawihiis icraabtii marka loo bandhigo oo la yidhaha icraab waxaa caddaanaysa mustawihiis ya wuxu uhi cilmu dib baan aqaanaa dhakhtar baan ahaa takhasus weliba ah in yar baa lagu garanaya inuu markaysa waxaa yani inuu dhakhtar yahay inaanu ahayn warsocaynkamaa haddaba nebinimadu tatadammanu culuuman wa acmaalan waxay koobsanaysaa cilmiyo iyo camallo mar hadduu nebi yahay cilmina waa sheegtay camal wanaagsanna waa sheegtay cilmigii camalkii baa lagu qiyaasayaa iyada lafteedaa dalaa'il ah oo min dalaa'il nubuwa ah min dalaa'il nubuwa iyada ayaa ah mid baa wuxuu hi waxaan aqaanaa cilmu alfaraa'id waxaa loo keenayaa markaysa marka waxaan yani amwaad iska daba dhimato munaasakhaad leh markaas haye qaybi hadda waxaa kala caddaanaysaa inuu dee cilmu alfaraa'id yaqaano yo inanu aqoon waa kala caddaanaysa marka sidaas weeye fannigii kastee lasoo qabtaba waa nooca marka maadaama nebinimadu ay koobsanayso cilmiye iyo camallo yacni inuu nebi yahay inaanu nebi ahayn cidda markaa nebinimo sheegataa si yar baa loo kala garanaya waata la yidhi man iddacaa maa laysa fiihi fadaxathu shawaahid limtixaani kii sheegta waxaan ku sugnayn waxaa fadeexadinaya markhaatiyada imtixaankaa fadeexadinaya waxaanu ahayn hadduu sheegto markiiba wuxuu ku fadeexadoobayaa jirribaadda la jirrabay ayuu ka shifmaya ya saasuu markaa noqonaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la arkay nebi xaqa inuu yahay dalaaisha caddaynaysa xagga akhlaaqdiisa hadday tahay xagga cilmiyadiisa hadday tahay xagga camalkiisa hadday tahay hadday akhbaartu ka warramay tahay haddii mucjizaadka kale weheliye tahay ya haddii akhbaarta qeybka uu sheegay tahay haddii waxa weeye ay tahay khawaariqulcaadaadka isaga ka muuqday hadday tahay hadday ashyaada ka markhaati kacay nebinimadiisa tahay oo jamaadaad qaarkood le yihiin dhagxan qaar ay dhira yihiin qaar ay xayawaanaad yihiin ya kullu daalika ayaa caddaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa cadowiyadiisii isaga cadowga la ahaa ee colka la ahaabaa ka markhaati kacay inuu nebi yahay shahida alanaamu bifadlihi xata alcida waalfadlu maa shahidat bihi alacdaa'u yani khalqiguba waa ka markhaati kaceen fadligiisa nebiga sala allahu aleyh wasalam kulay ku tahay cadowyadu waa ka markhaati kaceen inuu marka waxa weyan yani yahay yani mid markaa fadli leh oo wanaagsan inuu yahay fadliguna waa waxay cadowyadu ka markhaati kacaan yuhuud iyagoo neceb oo la col ah bay waxay qireen inuu nebi ilaah yahay ya qaarkood waa islaameen cabdullahi bnu salaam baa ka mid a kuwa islaamay haddamaarta qaarkoodna iyagoo markaa qiraya inuu nebi ilaahay yahay ayay xaasidnimo u diideen laakiin way xaqiiqsadeenoo way ogaadeen inuu nebi ilaah yahay aladiina aataynahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum kuwaannu kitaabka siinay buu allah yidhi waxay u garanayeen nebigu inuu nebi ilaahay yahay siday ubadkooda inamadooda siday u garanayeenoo kaley u garanayeen cabdullahi ibnu salaam baa la weydiye oo la yidhi siaad u garanayseen nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu nebi ilaahay yahay yani ma saasaa u garanayseen waa la iska weydiinaayey min baabi markaa tuma'niina laakiin waxa weeye mid laga shakiyey aayadda ma ahayn marka la su'aalayo dabeedna wuxuu yidhi si ka badan baanu garanaynay waayo ubadkayaga inaanu dhallay maanu hubin dumarku meelay la mareen kamaanu warqabin laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nebi maxamed nebi ilaahay yahay waa hubni waa yaqiinsanayn si yaqiin abaan u garanin mutakalimiinta qaarkood waxay yidhahaan nebi sidiisaba waxaa lagu gartaa inuu nebi ilaahay yahay khawaariqu alcaadaat waxyaalaha caadaadka dilaaciyo khilaafsan taas bes baa lagu gartaa laakiin culamada muxaqiqiintu waxay sheegeen taasi inayn sax ahayn ashyaa badan baa lagu garan karaa taasoo keliyana ma aha waa daliil min aladilla ee daliilka keliya lagu garan karaa khawaariqulcaadaadka maaha ashyaa kaleba waa lagu garan karaa waa inaga sheegnay xataa akhlaaqdiisa lagu garan karaa ashyaa badan baa lagu xaqiiqsan karaa cala sabiili misaal heraqla wuxuu ahaa boqorkii ruum nebigu calayhi salaatu wasalaam warqad buu u diray warqaddaa dhambaalkaa wuxuu ugu dhiibay nin muslimiinta ka mid ah oo ergey ah ayuu u dhiibay ninkii baa warqaddii u geeyey warqaddii waxaa ku taalla aslim taslam waxaa ku qoran qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah yacnii aayaddaas iyo aayadda ka dambaysaa ku qoran islaamnimadu nebiga ugu yeedhaya calayhi salaatu wasalaam haddaad islaami weydana yacni calayka ismu larisiyiin yacni dadka waxa weeye iska beeratada ah ee aan waxba garanayn dembigooda adaa qaadaya haddaad islaami weydo ilaa xumaantay kugu daba joogeen iyo kufrigeen ninkii warqaddii buu akhriyey warqaddii markuu akhriyey wuxuu yidhi ninkan nebinimada sheeganaya meesha uu ka soo baxay cid ka timi ma joogtaa waxaa lagu yidhi haa niman maka ka yimi baa jooga baa lagu yidhi niman maka ka yimi ayaa jooga abu sufyaan iyo jamac uu la socdo ayaa tijaaro u tegey meeshaas markay tijaaro u tageen ayaa markaa yagii uu yidhi u yeedha magaaladay joogeen wuxuu idhi u yeedha abu sufyaan iyo jamaca la socdaa loo yeedhay wuxuu kaloo hiraqla u yeedhay madaxdiisii kale iyo wadaaddadii diinka uu yacni markaa aaminsanaa oo kiristaan ah wadaaddadoodiina waa u yeedhay madaxdiisii kalena waa u yeedhay dadkii acyaanta ay khusuusiga ahaay oo dhan buu isu soo xulay meeshii boqortooyadu keenay askartiina wuxuu ihi soo xidha marka albaabada nimankii baa la keenay albaabadiina waa la soo xidhay dhammaan waa lala dhegaysanaya su'aalaha weydiinaya wuxuu ninkan nebinimada sheeganaya yaa idinku xiga in maka ka yimaadeen waa la garanaya nimankani abu sufyaan wuxuu yidhi aniga xadiiska bukhaari buu ku sugan yihi anigu intaa isu jirtaan buu ihi wuxuu ihi odayga afraad baan isugu tagnaa saddex baanu kala tirsannaa saddex ayaanu kala tirsannaa ka afraadna waa isugu tagnaa waa cabdumanaaf wuxu uhi waxaan ku weydiiyo iiga jawaab qoladii kalena wuxuu ku yidhi haddii wax aan run ahayn uu ii sheego oo su'aasha uu ka been sheego ku beeniyo oo sidaa ma ahee sidaa weeyaan dheh xaqiiqaduu doonaya inuu gaadho abuu sufyaan wuxuu yidhi haddaan been sheegi lahaa colaadda nagu sugnay daraaddeed aanu maxamed u qabno qof igu beeniyaa ma jireen nimankan ila socdaa mid quri ma yidhaahdeen been buu sheegay laakiin anaa iska diiday maadaama nin odayoo weyn aan ahay hadal beena in layga raro anaa nacay oo diiday laakiin waa lagu beenin doonaa isma odhan axad igu beeniyaa ma jireen haddaba leeg iyagoo gaalo ah bay haddana beentii ka qashaafayaan oo iska daynayaan beentii markaasaa dad marka waxa weeye muslimiin ah iyagu been sheegayaan ka warran so cajaayib maa dhowr iyo toban su'aalood buu weydiiyey uu weydiinaayo muxuu idinku yeedhaa muxuu idin amraa uu weydiinaayo inta aanu sheegan waxa uu sheegtay hore been ma ugu taqaaneen marna been ma lagu arka dadka rumeeyey waa nooce ma dadka dadka ugu mudan baa ee madaxda iyo maalqabeenka iyo markaa dawil jaah mise waa dadka yacni fuqarada iyo dacafada iyo masaakiinta kuweebaa markaa ugu badan kuwa rumeeyey miyay ka noqdaan markaa diinkiisa mise waa ku sugnaadaan ma la dagaalanteen dagaalka ka warran markaysagaa siday markaa isku noqoteen su'aalo noocaas weydiye abu sufyaan wuxuu qiray oo yidhi isagoo markaa gaal ah colaadduna weliba aad ugu weyn tahay wax beena maye kumaanu aqoon oo wax beena hore umaanu arag wax beena oo aanu ku aragno arrinkan ka horreeyaa ma jirin buui ballanka ma buriyaa buuhi maya ma buriya buui allala haddaanu ballan la gallaye tan wuxuu yeeli doono kama warqabno inuu burin dooniyo kale waxaan hadal aansaa waxyeelo dhexgeliyo halkaa bal hadda yacni waxa weeyaan yaro dur intaasaa ku jirtay buui wuxuu yeeli doono ma garanayno inuu iminka burin doono dee mustaqbalkana lama weydiine waxaa la weydiiye wixii hore dhacay ila mustaqbalku dadku ma ogaa say umuruhu dhici doonaan ya intaasaan is halkaaya wax yaro geli buuri inta kale markaa waxaan u sheegay bay sidai caadiga ayaan u sheegay su-aalihii markuu uga jawaabay ninkii hiraqla markaysa hadalkii buu qaatay wuxuu yidhi warkaa ad ii sheegtay hadduu run yahay waa rasuul ilaahay buuri halkan addimada ku hayana isagaa qabsan doona buuri agtiisa haddaan joogi lahaana addimadiisaan maydhi lahaa buuri addimadiisaan maydhi lahaa marka wuxuu qiray inuu rasuul ilah yahy waxaan ku weydiiyey buu ihi marka waxaway dadka kuwebaa raaco waxaa tii dadka dacafada iyo masaakiintaabaa raaca saasaa rasuulladana marka ugu horraysa ay soo baxaan dadka ugu horraan raaca waa kuwaas buui cidima ka noqotaa diinkiisaan kugu idhi nicitaan ay nacday mayaad igu tidhi sidaas weeye iimaanku hadduu qalbiga galo dadku nacay bay iimaankii naceen ugama noqdaan waxaan ku weydiiyey ballanka ma buriyaan may baad igu tidhi saasoo kale rasuulladu ballanka ma buriyaan waxaan ku weydiiyey been hore ma ugu aragteen waxaad igu tidhi may ma dhici karta buu yidhi inuu dadka been u sheegi waayo beenna ka sheegi waayo oo ilaahay been ka sheegaa wax dhici kara ma ahbu wax dhici kara ma ahbu marka warkaa aad ii sheegtay su-aalihii maan wada sheegine wuxuu yidhi waxa weeye hadduu dhab yahay waa rasuul ilaahay halkan adimada ku hayana waa qabsan doonaa waxay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebnimadiis su'aalaha kuma darin xiraqla mucjizaad maxaa ka aragteen khawaariqulcaadaad aslan su-aashaas maba jirinba wuxuu ku xaqiiqsaday inuu rasuul ilaahay yahay muxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo aan mucjizaba loo sheegin khawaariqulcaadaad wax abayadaan loo sheegin ayuu xaqiiqsadoo gartay inuu rasuul ilaahay yahay tusaale labaad najaashi saxaabadii baa soo hijrooday jacfar bnu abi taalib uu ka mid ahaa xabashay u soo hijroodeen najaashi baa boqor ka ahaayoo ka talin jiray waa boqoraan agtiisa waxba lagu dulmiyin ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam badda waxay kaga soo tallaabeen doonyo dadka qaarkood waxay moodaan baddani markaa inay ayna jirin oo ay dhul ahayd oo dhulka ay soo mareen ee saxaabadu waxay ku soo tallaabeen doonyo axaadiista qaarkoodna bukhaari bay ku sugantahy tilmaamaysa inay doonni kusoo tallaabeen saxaabada qaarkood doonni inay kusoo tallaabeen axaadiista qaarkood bukhaari ay ku sugantahy jacfar ibnu abi taalib iyo saxaabadii kale ee soo hijrootay rag iyo dumar bal ahaa abusalama ka mid ahaa ummu salama ka mid ahayd ummu xabiiba ka mid ahayd yacni saxaabo iyo saxaabiyaad rag iyo dumar ba leh ayaa soo hijrooday gaaladii quraysheed cid bay ka soo daba dirtay iyagoo boqorka xabashida ka codsanaya dad diinkayaga ka soo baxay baa jira diinkaagana aan soo gelin annagana diinkayagii waa ka baxeen adigana diintaadii may soo gelin dadkaa noo soo celi codsiga noocaasaa loo gudbiyey wuxuu u yeedhay nimanka la sheegayay waa loo yeedhay markii loo yeedhay ayaa jacfar ibnu abi taalib baa ka mid ahaa raggii markaysa markaa la kulmay ee u tegey najaashi waxbuu weydiiyey waa uga jawaabay waxaanu yidhi markaa waxaanu ku sugnaan jiray yacni shirki iyo jaahiliyaanu ku sugnayn ilaahay nebi buu noo soo diray aanu marka waxa weeye nasabkiisa iyo marka waxa weeye aanu garanayno madkhalkiisa iyo makhrajkiisaba aanu garanayno ayuu ilaahay noo soo diray waa rumaynay nebigaasaanu raacnay nimankii waxaweye quraysh ka socday ee camru bnu caas ka mid ahaa waxay dooneen inay ku diraan najaashi inay ku diraan markaysa waxaan yani nimankan muslimiinta dadkan muslimiinta inay ku diraan bay dooneen markaase waxay yidhaahdeen weliba ciisena way caayaan weliba ciisena way caayaan bay yidhahdeen najaashi waa weydiiyo ciise maxaa ka tidhahdaan bu suuratu maryam bay ku akhriyeen awalka suuratu maryam bay ku akhriyeen najaashi wuxuu yidhi ciise intaa ay sheegeen saxar kama badna si ay sheegeen buu yahay wuxuu xaqiiqsaday najaashi iyadoo wax mucjizaad iyo khawaariqulcaadaad ayadaan loo sheegin isna aanu weydiinin inuu maxamed rasuul ilaahay yahay dabeedna waa rumeeyey muslim buu noqdo waa islaama berigu dhintay najaashina nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu u sheegay ukhuwadii diinigana waa u sugay waana ku tukaday salaatu ljanaaza wuxu uhi ina akhan lakum fi lxabashati qad maat fasalluu calayh walaal idiin sugnaadoo xabasho ku sugan ayaa dhintay ukhuwadaas waa ukhuwat diin fasalluu calayhi ku tukada ya waana khabar qaybo ayaantuu dhintaa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxyi ahaan loogu sheegay inuu dhintay najaashi markaasuu ku tukaday iyaduna waa shay kala caddaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiis waxaa ka mid a waraqatu bnu nawfal nebiga markii ugu horraysay loo waxyooday nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaanu weligii arkin buu arkay malakuljibriil oo cirkii dhulka dhexdooda soo laalaada oo garbihiisii jihada ku qariyey oo saa u kala bixiyey ayuu arkay ya suuradduu ilaahay jibriil u abuuray laba goor buu arkay walaqad ra'aahu nazlatan ukhraa cinda sidrati almuntaha labada goor waata ilaahay ku sheegayo suuratu najmi ku sheegay ya xadiiska saxiixuna waa ka caddaynaya lam arahu calaa suuratihi alatii khalaqahu allahu calayha ila maratayn suuraddu ilaahay jibriil u abuuray laba goor mooyaane laba mar mooyaane mar kale kuma arag laba mar baan ku arkay buui nebigu calayhi salaatu wasalaam dee isagoo naxsan ayuu wuxuu yimi haweenaydiisii khadiijo la odhan jiray khadiija bintu khuwaylid dabeedna wuxuu naftaydaan u baqan markiiba waa sabir siisay waxay ku sabrsiisay nebiga calayhi salaatu wasalaam sifaadka wanaagsan ay ku taqaano waxay tidhi waxyaalaha wanaagsan baad leedahay runtaad sheegtaa martidaad soortaa yacni waxyaalaha markaa cusub ee markaa xaqaa baad u gargaartaa yacni waxa weeye cidda markaa daciifka ah ee taagta daran baad kaalmaysaa caawisaa marka ilaahay ku hoojin maayo hadal macnihiisu caynkaa u dhacay waxaa laga qaadanayaa caqligeedu siduu raajix u ahaa iyo cidda marka waxa weeye wanaagyadaa la timaada inuu ilaahay ilaalinayo dhowraayo ya oo aanu waali iyo masaa'ib kale oo khatara toonna aanu ku sallidaynin baa laga qaadanaya sanaa'icu almacruuf taqi masaarica suu waxyaalaha wanaagyada la sameeyaa waxay dadka ka badbaadiyaan waxyaalaha xunxun inuu ku dhaco bay ka dhowraan oo ka badbaadiyaan ya waxyaalaha marka waxa weeye yani khatartaa bay qofka ka badbaadiyaan khadiija waa kaxaysay waxay u geysay waraqatu bnu nawfal waraqay u geysay waraqana wuxuu ahaa yacni shaksi nasaaroobay wakhtigii jaahiliyada oo diin doonad intuu markaa isku dayey ayuu diinka nasaarada qaatay kitaabka injiileedna waa akhrin jiray aqoon buu u yeesho waa bartay carabina waa ku tarjami jiray tawxiid baanu ku sugnaa isagu tawxiid ayuu ku sugnaa tasliis iyo yacni waxyaalo la midoo kufriyaad kuma sugnayn dabeedna waxay tihi ismac min ibni akhiik inankaad adeerka u tahay bal hadda hadalka ka dhegayso ka maqal waraqa waa waraystay maxaad aragtay waa uga warramay saasaan arkay saasaan arkay saasaan arkay isla markiiba waraqa wuxuu xaqiiqsaday inuu rasuul ilaah yahay hadda inaba mucjizaad looma sheegin iyo khawaariqulcaadaad waraysiga bes buu ku xaqiiqsaday inuu rasuul ilaah yahay dabeedna wuxuu yidhi alla maa dhallin yaraado wakhtiga qowmkaagu ku saarayaa awa mukhrijiyahum wuxuu uhi naamuuskii muuse ilaahay ugu keenay khayrwadihii yani markaa waxyiga u keenay yani khayrwadihaasaa ku yimi yani jibriil baa ku yimi waa dariiqii waxyiga loogu keenay nebi muuse calayhi salaam maan markaa yani dhallin yaraado marka qowmkaagu ku saarayaan haddana wuxu uhi maan noolaado awa mukhrijiyahum miyay saarayaan wuxuu idhi haa cidilama iman waxaad la timi in lala colloobo mooyaan oo la dhibaateeyo mooyaane saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan awalu mu'minin birasuuli sala allahu aleyh wasalam kii ugu horreeye rasuulka rumeeyey waraqatu bnu nofal buu ahaa waa asaxaabiyu alawal ba bacdu ahlicilmi yidhaahdeen marka waxay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya nebiga caleyhi salaatu wasalaam ma nebinimadiisa caddaynaya waxaa ka mid a ashyaada caddaynaysa nebiga caleyhi salaatu wasalaam nebinimadiisa qisada salmaan baa ka mid ah salmaan alfarisi wuxuu ahaa nin wakhtigii jaahiliyada diin raadis inuu diin xaqa raadiyo ayuu aad iyo aad u baadi doonay marba cidda loo loo sheego inay dadka ugu aqoon roon tahay oo diinka ugu taqaano ayuu u tegi jiray ciddaasuu wax ka baran jiroo la joogi jiray oo u shaqayn jiray waxna ka baran jiray ruhbaan badan oo kala duwan buu marba mid u tegey mid walba marka sakaraadku ku yimaado ayuu wuxuu odhan jiray yaad ii dardaarmaysaa ya markaasuu odhan jiray meerheblaaye hebel baan ku ogahay ninka caynkaas ah haddaan dhinto markaysaa ninkaa u tag markaasuu kii u tagaa markaasuu kii la joogaa markaasaa kiina waxaweye marka geeridu u timaado sakaraadku ku soo xaadiro ayuu odhan jiray yaad ii dardaarmaysaa ii sheegaysaa xaggaan qabtaa yaan u diin doontaa markaasuu yahay markaa hebel u tag sidii midba mid ugu tilmaamay ayaa raahibkii ugu dambeeyey markuu la joogay oo isagana sakaraadku ku soo xaadiray ayuu yidhi yaad ii tilmaamaysa yaad iigu dardaarmaysaa inuu tago wuxuuhi ciidan kuugu dardaarmo garan maayo laakiin nebi ayaa soo baxaya oo wakhtigiisu dhowaaday inuu soo baxo wuxuu usoo tilmaamay xagga iyo madiina ama hajar geestaa marka waxaweyan ayuu usoo tilmaamay xaggaasuu ka soo baxaya xagga u kaca waxaana laga yaabaa iminka inuu ama soo baxayo ama soo baxayo sidii baa salmaan alfarisi xaggaa usoo qabtay sidii baa la qabsadayoo cidi intay qabsatay addoonsatay dulmi ku addoonsatay addoon ma ahayne xor buu ahaa laakiin dad baa ka xoog roonaadoo qabsaday dabeedna markaasay yidhahdeen waa addoonkayagii dabeedna waaba iibiyeen waa faasixeen sidii baa marka waxa weyan lagu iibiyey markii dambena waxa weeye markaa nin yahuudi oo reer madiine ah baa laga iibiyey halkiibu markaa u shaqayn jiray ninkaasoo timirta iyo geedtimireedka iyo inuu uga shaqeeyo u khidmeeyo timirta uga soo guro yacni u waraabiyo ayuu ku mashquulsanaa siday caynkii u ahayd wax khabara muu maqal iyo nebigu inuu soo baxo maka ka soo baxay warkaa ma maqal wuxuu ku war helay uun laba yahuudi oo sheekaysanaya ayaa isagoo geedtimireedka xaggiisa sare saaran ayaa iyaguna geedkay fadhiyaan xagga hoose dabeedna waxay isla soo qaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam oo soo hijrooday oo madiine yimid khabarkiiba isla faalleeyeen oo isla sheeg sheeg dhegtiisay ku dhacday hadalkiibuu maqla markuu maqlay salmaan wuxuu idhi geedkii baan iska soo daayiyo saasaan uga soo boodo oo dhulkaan markaa imi waxaan idhi bal iigu celiya hadalkaad tidhahdeen waa xanaaqeenoo dhir baa xay qaadeenoo babbay ku siiyeen aros shaqee bay yidhahdeen addooma tay maxaa kaa galay waxba looma sheegin laakiin khabarkii maqaliyo dareenkii heli shaqadiisu iska wata kadib buu marka waxa weeye wakhti soo baadi doonay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo qaaday in yar oo yacni timir iyo waxbuu soo qaaday dabeedna nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam dabeedna waa u keenay waakaa sheegay nebiga inuu arkay wejigiisa weji been awaasi inuu yaanu ahay inuu arkay laakiin jirrabaad kale ayuu samayn doonaa nebigu waa weydiiye wuxu uhi maxay tahay waxaad ii keentay wuxu uhi waa sadaqad dabeedna waa ku celiya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi sadaqadda macuno ina sadaqata laa taxilu limuxamadin walaa liaali muxamed waa tayn xadiista ku aragnay sadaqaddu xalaalu maaha muxamed iyo qaraabadiisa toonna calaamaduhu sitay ka mid ahayd salmaan sadaqadda ma cuno hadyaddana waa aqbalaa oo waa qaataa waa calaamadda labaad khaatamu nubuwana dhabarkiisuu ku sugaya halkaa garabka saddexdaa calaamadood waxay ka mid tahay calaamaadku watay wuxuu idhi haadihi waaxida calaamadihaan sitay mid waa tan waa inuu sadaqadda cunin la noqoy maalin labaadii buu markaa haddana soo qaaday xoogaa dabeedna markaasuu keenay nebigu u keenay calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ma haadiya salmaan maxay tahay tani wuxu uhi hadiya hadiya hadiya waa hadiyad buui markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa aqbalay waxna waa ka cunay yani saxaabadiina waxbuu ka siiyey wuxu uhi tanna waa mid labaad kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam xagga dhabarku uga wareegay nebigu waa gartay inuu doonaayo khaatamu nubuwa inuu dhabarka ka eego dabeedna maradii buu ka qaaday dhabarka uga qaaday khaatamu nubuwa markaasuu ku arkay dhabarkiisa iyadoo ku sugan yahay markaa garabkiisa agtiisa calaamaddii kalena waa taas salmaan waa islaama waxay ka mid tahay waxyaalaha nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinima iscadaynaya waxaa ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam yuhuuddu inay qireen inuu rasuul ilaah yahay horena waa usoo sheegna inay saa qireen oo xadiis abi daawuudka wuxuu sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inay qireen inuu nebi ilaahay yahay cagahana ka dhunkadeen cagahana ka dhunkadeen laakiin waxay u diideen qur'aanka ilaahay wuxuu inoogu sheegay waxay u diideen inay tahay xaasidnimo inay tahay ay uga ba'ayaan inuu carab ka soo baxo yacni nebigu hadduu banuu israa'iil ka soo bixi lahaa way raaci lahaayeen laakiin maadaama carab oo ay la col ahaayeen uu ka soo baxay waxay yidhahdeen ma carab baanu maanta dabagallaa maya saasay markaa ku diideen kuwa markaa diidayaana waa kuwa markaa waxaway hoggaaminaya ee kuwan kale iska daba jooga iyagay eeganayaan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa wuxuu yihi low aamanat bihi casharatu min alyahuudi la aamanat bihi alyahuudu kulluhunna toban yuhuudda ka mida hadday rumayn lahaayeen yuhuudiintay leegtay dhammaantood way wada rumayn lahaayeen waa tobanka muqadamka u ah hadday islaami lahaayeen tobankaasi dhammaan waa wada islaami lahaayeen dhammaan waa wada islaami lahaayeen waxaa ka mid a ashyaada nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaysaa quruuruxu inay gacantiisa ku tasbiixsan jireen dhagxan quruuruxu soo qaadaa markaasaa isagoo haya ayay tasbiixsan jireen waa khawaariqu alcaadaad waxaa ka mid a alisraa walmicraaj nabiga calayhi salaatu wasalaam habeen baa inta la kaxeeyaa la gudiyey waa la dheelmiyey baytulmaqdis baa la sii mariyey haddana samaawaadkaa la korsiiyey toddobada samo korkoodaa la geeyey waa laga soo celiyey isla habeenkii nebigu waa u sheegay calayhi salaatu wasalaam weliba wuxuu usii sheegay inta ku saabsan ilaa baytulmaqdis baa xalay laga geeyey oo laga soo celiyey xalay habeenka dhexdiisaa inta lagu geeyey lagaa soo celiyey masafo bilana waa loo socdaa ma suuragalaha bay yidhahdeen waa ku jirrabaynaa bay yidhahdeen baytulmaqdis baan kugu halxidhaalaynaa ku weydiinaynaa sida uu yahay iyo siduu u dhisan yahay iyo meelaha marka waxa weeye ka mid ah ayaanu ku su'aalayna nebiga daaha looga qaado waa la tusay calayhi salaatu wasalaam sidii wax hor yaalloo kalaa looga dhigay wax alle waxay weydiiyaanba uga jawaabay way garanayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam hore inaan baytulmaqdis u tegin taarikhdiisa waa hayaan wax alle waxay ka su'aaleen waa uga jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam taasina waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwatii bay ka mid tahay waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaaya ayay markaa ka mid tahay waxaa ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa waxyaalaha caddaynaya gabadh yuhuuda ayaa nebiga sumaysay oo intay markaa waxaa casuuntay oo neef u qashay ayaa hilibkiibay sun ku soo dartay waxay tahay halkuu ugu jecel yahay halkii la yidhi nebigu waa ugu jecel yahay sunta ku sii badisay saxaabada qaarkood waa cuneen nebiguna waa cunay wax ka midu cunay in ka mida markuu goostay oo cunay ayaa markaa cadkii la hadlay oo ku yidhi yaa rasuula allahi waa sunaysanahoo sun baa la igu daran markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uhi jooshiyaha cunina waxay igu leedahay waa sunaysanoo sun baa laygu daran hal saxaabi baa ku dhintay sababtii suntaa oo isagu marka waxa intaan nebigu warka sheegin ayuu marka waxa weeye cadkii wax kaga tageen yacni in doori dabeedna markaasaa waxa weeye sababtii suntaasuu dhintay qofkii dumara nebigu waa soo qabtay wuxuu yidhi u yeedha waa loo yeedhay wuxuu ku yidhi maxaad sunta ugu dartay bay iska qiratay waxay tihi sunta waxaan ugu dara haddaadan nebi tahayna suntu waxba ku yeeli mayso haddaanad nebi ahaynna sharkaaga inaanu ka raaxaysanno aanu doonayno sharkaaga inaanu ka raaxaysanno ayaan doonayno nebigu waa iska cafiyey waa sii daayay markii saxaabiga dhintay xaqiisii nebigu waa cafiyey laakiin xaq qof kale dee ma cafiye markii saxaabiga dhintay markaasaa gabadhii lasoo qabto markaasaa la dilay oo dee qisaas baa loo dilay waxaana loo dilayaa saxaabiga dee ay dishay ayaa loo dilaya waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati ayay ka mid tahay waxaa ka mid a axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay inuu markaa waxa weeye awr nebiga calayhi salaatu wasalaam u sujuuday waxay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya nebiga nebinimadiisa waxaa ka mid a yey inuu nebiga shahaadadiisa qiray oo uu ashahaatay yacni waxay ka mid tahay waxyaalaha dalaa'ilu nubuwati ayay ka mid tahay waxaa ka mid a fatxu makka markii nebigu calayhi salaatu wasalaam maka furtay sanamo badan baa yaallay maka oo kacbada yaallay kii kasta uu ishaaraaba waa dhacayey isagaan nebigu taaban ayuu markaa dhacayey ya ay saas markaa waxa usoo daadanayeen ku kastuu saa u ishaara saas usoo dhacayey waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati ayay ka mid tahay waxaa ka mid a jaabir aabbihii waxaa lagu lahaa dayn timir yar buu hayey timirtaasi daynkii kuma fillayn nebigu calayhi salaatu wasalaam timirtii buu barakeeyey oo barake ugu duceeyey markaasaa timirtii farabadatay markaasaa dayntii ay ugu fillaatay xadiiska caynkaasna bukhaarigu ku sugan yahay waxaa kaloo ka mid a xadiis kaleo isaguna saxiixa ah wuxu yidhi abu hurayra gaajo daran baa i heshay dabeedna dariiq baan fadhiistay buui meel dariiqa ayaan fadhiistay buui saxaabadii qaarkood baa soo maray cumar baa soo maray masal weydiiyey uu garanayo wuxuu doonayaa bal in marka waxa uu yidhahdo ina keen waa dabeed markaa waa uga jawaabay dabeedna waa dhaafay abubakar baa soo maray waa weydiiyey haddana waxa weeye markaa isaguna waa dhaafay nebigaa soo maray calayhi salaatu wasalaam anna gaajo daran baa i haysay buui haddana abu hurayre ah nebigu markuu arkay buu muusooday baa dhool la caddeeyey dabeedna wuxu yidhi na keen waa i kaxeeyey buui gurigu igeeyey gurigiisi dabeedna wuxu yhi waxa ma haysaa waxay yidhaahdeen in yaroo caana ah oo qoladaasi kuu keentay qola ansaaro mee u dhoweyd ayaannu haynaa wuxuu yidhi keena intii baa la keenay waa wax yar nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ordo ahlu sufo u tago u yeedh oo kaala yadheh aad baan u karaahiyaystay buui gaajada daran ay igu sugan daraaddeed ya inta yar muu adiga iskagaa siiyo ta kale waa jamac badane maxaa marka ay ka taraysaa marka waxa intan yar caanaha ay maxay ka tari hadhowna weliba markaad u yeedho adaa ugu dambaynaya buu ihi oo waraabi baa lagu odhanayaa sii sii siiyo u dhiidhiib dee dadna waxba kuu soo hadhi maayaan wax kuu soo hadhayaa ma jiro mar haddii nebigu ii diray kama joogi karee waan qabtay buu xaggii waxaan aaday ahlu sufa waa jamac badan oo masjidka xaggiisa dambe ee daaradday degan yihiin oo fuqara ah waa martidii muslimiinta halkii baa rasuulkaa idiin yeedhayana kana way soo raaceen buuri waa fadhiisteen nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku duceeyey ya nebigu waa ku duceeyey oo tabriik ayuu ku sameeyey baraku ugu duceeyey markay saa u fadhiisteen ayuu yidhi abu hurayra qaad u dhiib kii koowaad baan u dhiibay buuri waa cabbay waa igu soo celiyey ka labaad baan u dhiibay wuu cabbay waa igu soo celiyey kii saddexaad baan u dhiibay wuu cabbay dhammaan baan markaa wada mariyey saa marba mid ugu dhiibayey oo mid weliba uu ka cabbayey mid weliba uu cabbayey iskii u dhiibayey oo u soo celinayaan u soo celiyey buuri markay ahlu sufoo dhammi wada cabbeen hadda dhiil yar bay ku jiraan caanahaas wax badanna ma aha ya dhammaan markay wada cabbeen ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aan u dhiibay buuri markaasuu abu hureyre labadeenna hadhay markaasaan haa yaa rasuula allah markaasuu ii dhiibay bui markaasuu cab markaasaan cabbay buui waa cabbay cabbay cabbay markaasaan nebiga ku soo celiyey buui markaasuu haddana igu yihi cab ishrab anaha dhan mar labaad baan u noqday waa dhamay buuri waan ku soo celiyey buuri mar saddexaad ba haddana igu ishrab caanaha dhan yani haddana waa dhamay siduu igu lahaa ishrab ishrab mar walba igu lahaa ayaan wallaahi laa ajidu lahu maslakan markii hore muxuu ka warwarsanaa in waxba u soo hadhayaan wallaahi meelaan mariyo uma hayo buuri meel alla meelaan mariyo uma hayo waxaa laga qaadanayaa haddii ruuxa dee gaajadu ay ku badan tahay oo gaajadii markaa ay daashatay marar badan inuu wakhtiyada qaarkood inuu dhergaa inaynay makruuh ahayn fii bacdi axyaan inuu dhergi karo laa ajidu lahu maslakan laakiin dee gaajada intuu gaajoonaya fara badan saas aawadee marmar inuu dhergaa waxba yeeli mayso laakiin qofku joogta inuu u dhergaa ma fiicna waxay ka mid tahay xadiiskaasi saxiixu ku sugan yahaye min dalaa'ili nubuwati bay ka mid tahay wakhtiyada qaarkood dad xanuunsanayaa nebiga loo keenayey markaasuu biidni illaah ku bogsiinayey biidni illah buu ku bogsiinayey waxaa ka mid a ashyaada markaa min dalaa'ili nubuwatihi waxaa ka mid a waktigii khandaqa la qodayey ghaswat alaxzaab saxaabadii gaajo daran iyo hawl culus baa isu raacday gaajadiina waa daran tahay hawshuna waa culus tahay waatay saxaabada qaarkood yidhaahdeen calooshaydaanu faydno markaasaa mid walba waxa ugu xidhan caloosha dhagax markaasaanu nebiga eegnay buu yidhi saa isaga laba dhagax baa caloosha ugu xidhan laba iyaga dhagaxdhagax baa ugu xidhane isaga laba dhagax baa caloosha ugu xidhan gaajo daraaddeed iyaday caynkaa tahay baa jaabir wuxuu qabtay xaggii reerkiisa haweenaydiisii buu tegey wuxuu yidhi gaajaa jirtee nebiga calayhi salaatu wasalaam gaajaan ka arkay waxba ma haysaa waxay tihi waa xartan yar iyo in yar oo markaa waxa weeye daqiiq ah oo kimis laga dhigi karo intaasaan hayabay wuxuu yidhi intaas dee sameeyoo nebiga iyo dhowr qof oo kale aan u yeedhno way waafaqday waa xartan yarayd buu gowracay kimistiina waxa way way xashtay dabeedna waxay tii meesha ha igu ceebayne dad badan ha u yeedhi nebigiiyo dhowr qof u yeedh jaabir waa tegey nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u tegey wuxuuhi yaa rasuula allah waxar yar iyo in yar oo markaa ayaanu haynaa marka adigiyo dhowr qof oo kale ina keena nebigu waa dhawaaqay wuxuuhi yaa ahla alkhandaq dadkiina godka qodayow jaabir baa ina casuumay ina keena kulli ciidankii waa soo dareeray qofkii dumaraa waxay aragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankii godka qodayo oo dhani kulligood iyagoo soo socda halkii bay jaabir ku maraar dilaacday ya jaabir bay ku maraar dilacdo maagtay markaasu waxba hay maagine sidaad igu tidhi baan yeelaye yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam baa sidan yidhi ee waxaan ku idhi adiga iyo wax yar baanu haynaaye adiga iyo dhowr qofoo kale ina keena marka nebigaa dhawaaqo deedna dadkii u sheegay iska degtay markii la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa sidan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dherigana dabka yaan laga rogin yacni kimistanna cid kale oo gabadh kale oo la xashta ha u yeedhato dabeedna markaysaa nebigu waa ku tufay waa ku duceeyey labadaba wuxuuna yidhi dheriga dabka ha ka qaadina ka gura uun marba wax ka soo gura uun nebigiiyo ciidankuba waxay fadhiisteen gurigii bay fadhiisteen markaasaa waxa weye loo soo guraa waa cunaan waa baxaan waa loo soo guraa waa cunaan waa baxaan saasaa lagu sameeyey kulligood markaa meeshii intay cuneen ayay markaa waxay baxeen iyadoo dherigiina sidii u karayo yacni kimistiina sidii loo xasheeyo ya kimistiina sidii loo xeshieyey waxay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaya ayay ka mid tahay taasina waxa weye iyaduna mid weeye marka cuntadii inuu badiyo acaanihii inuu badiyo oo baraka ahaan ku badiyo waxay ka mid tahay min dalaa'il nubuwatihi ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah dadku iyagoo haraadan ayaa wakhtiyada qaarkood nebiga loo imanaya calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaa la odhanaya biyo ma jiraan wax biyaa ma hayna baa la yidhi wax lagu weysaystiyo wax lacabo toonna intaa yare hortaada taalla mooyaane intii yarayd baa nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisa geliyey waa ku duceeyey iyagoo arkaya oo saxaabadii indhaha ay ku hayaan ayaa farihiisa biyuhu waxay uga soo baxayeen sidii ila durduraya bay uga soo baxayeen markaasaa ciidanka dhammaantii u cabbay kuna weysaystay fa wadaca yaddahu fi rakwati fajacala almaa'u yafuuru min bayni asaabicihi ka amhaali cuyuun fasharibna watawada'na qultu kam kuntum raawigii wuxuu weydiiyey jaabir imsa ahaydeen qaala low kunna mi'ata alfin lakafaana yani waa badnayn laakiin haddaanu boqol kun xataa ahaan lahayn way nagu fillaan lahayd looma jeedo boqol kun baanu ahayn laakiin waxaa loo jeedaa intaanu doonno haddaanu ahaan lahayn boqol kun haddaanu ahaan lahayn way nagu fillaan lahayd kadib buu sheegay intay ahaayeen kun iyo shan boqol baanu ahayn bu shan iyo toban boqol baanu ahayn kun iyo shan boqol ayaanu ahayn rakwadu waxa weeye waa weel yar weeye oo harag ka samaysan weelkaa yaree haragga ka samaysan ee markaa inta yaree jalaqee biyihii ku jiraan ee nebigu gacanta geliyey ee dabeedna gacmihiisa biyuhu ka soo burqadeen ayaa kun iyo shanta boqolba cabbeen kana weysaysteen ya xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxay ka mid tahay min dalaa'il nubuwati biyuhu inay dhulka ka soo baxaan iyo inay gacmaha ka soo baxaan labada keebaa sii adag waxa sii daran inay gacmaha ka soo baxaan waayo dhulka biyuhu inay ka soo baxaan wakhtiyada qaarkood baa loo barto ilaa jira dhulka ka soo baxa oo durdura ayaa iska jira oo caada ahaan taas waa la bartay biyo dhulka ka soo baxa laakiin biyo gacmaha ka soo burqado sida ilaha u burqanaya mid loo bartayba maaha marka hadaa ablag tana ka xeeldheeraansho badan tan ayaa ka xeeldheeraansho badan waxay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaya axaadiis kaleoo sidaasoo kale ayay kusoo aroortay can anasin qaala ra'aytu rasuula lahi sala allahu alay wasalam waxaanad salaatu lcasri waltamasa annaasu lwuduu'a falam yajiduuhu fautiya rasuulu lahi sala allahu alay slam biwuduu fawadaca rasulu lahi sala allahu alay slam yadahu fi dalika alinaa faamara annaasa an yatawada'uu fara'aytu alma'a yanbucu min taxti asaabicihi fatawada'a annaasu xataa tawada'uu min cindi aakhirihim muttafaqun calayh waa xadiis kaleo isaguna mawduuca ku saabsan oo isla arrinkaasoo kale tilmaamaya ayaa isaguna saasoo kale markaa sheegaya ayaa saasoo kale sheegaya waxaa la mida caal marka waxaa guray oo biyo laga waayey yadana saasoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam in ugu tufay dabeedna biyihii ay soo burqadeen markii horena waxa weeye waa laga soo dhuray ilaa aan jalaq ku hadhin oo waxba ku hadhin naflii ya marka waxa weye intii yarada lagu soo yani markaa wadaanta lagu soo dhuray ayaa nebigu gacanta geliyey gacmihiisa ayuu geliyey dabeedna waxa uu ilaahay doonay inuu yidhaahdo ayuu yidhi markaasuu deedna yidhi wadaanta ku celiya iyadoo shalaq ayna ku jiro waa lagu celiyey biyihii baa dabeed markiisa ceelka ka soo burqaday haddana soo baxay markuu soo baxay ayaa qofkii ku jiray ee soo dhuraayey waxaa looga baqay inuu qarqoomo falaqad ra'aytu axadana ukhrija bithawbin khashyata algharaq maraa lagaga soo saaray oo lagu soo xidhay iyadoo laga baqay ceelku inuu liqo biyaha ceelka ka soo burqaday daraaddeed imaam axmed baa xadiiska soo wariyey ibnu kasiirkuna wuxu uhi isnaaduhu jayidun qawiyun sanadkiisu waa jayid waana xoog badan yahay bu saasuu leey marka waxa weeye barakadaas biyaha iyo cuntooyinka iyo uu nebigu barakaynayo waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati ayay markaa ka mid tahay waxaa ka mida ashyaada caddaynaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaysa waxaa ka mida runta lagu yaqaanay oo weligii been aanu sheegin oo gaaladii ay qirayeen assaadiqu alamiin baa la odhan jiray waagii hore qabla nubuwa waa run sheegihii aaminka ahaa baa la odhan jiray assaadiqu alamiin gaaladu hadday heli lahaayeen hal mar inuu nebigu been sheegay cimrigiis waxaa odhan lahay beri baa taariikhda waxaa la sheegayaa maalin heblaaye inuu waxaaya waxaa sheegay oo aan jirin marka awalba beenta waa yaqaanay odhan lahaayeen xaraf sidaa ku saabsan iyadoo colaad darani ay jirto may soo helin ila cidda cadowga ah wixii marka waxa weeye lagu lagu garwaasiin karo oo wixiisa marka waxa weeye lagu daafici karo lagama hakaranayo looma turayo turaale loo turayo ugamay deyntaas waxay noqotay markaysaa xaraf saa ku saabsan inay waayeen taasi waxay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaya cadaawaddii daraydyadaay jirto xaraf been ah marnaba umay helin marnaba umay helin nebiga nebinimadiisa waxyaalaha caddaynaya waxaa ka mid ah inuu allah yahay qadiir mid awood badan ou yahay shahiid ou yahay caliim ou yahay xakiim ou yahay mid cadaaladu saaxiiba waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati walla yaab oo ilaahay asmaadiisiiyo sifaadkiisu say uga mid tahay dalaa'isha nebinimada caddaynaysa say uga mid tahay waxay uga mid tahay tusaale haddii laga soo qaado in boqor jiro dhulka taliyo awood badan yahay taladu gacanta ugu jirto xogogaal u yahay mamlakadiisa iyo boqortooyadiisa iyo markaa meesha xukunkiisu gaadhsiisan yahay yacni waxa weeyaan uula socdo tallaabo tallaabo ula socdo amarka iyo awoodduna gacanta ugu jiro cid raciyadiisa ka midoo uu ka baqayaana aynay inaba jirin iyo cid ka hortegi kartaa marnaba hadday saasi jiro boqorkaasina cadaalad iyo xoog iyo awood iyo xogogaalnimo mid walba lagu yaqaano kursigu aanu iskaga fadhiyin haddii la yidhahdo maxalla wilaayatihi meeshuu ka talin jiraa waxaa ka soo baxay qabqable ciidan wata ah nin amiiroo qabqable ah oo ciidan wataa ka soo baxay ninkaasi awaamir buu jeediyaa wuxuu yidhahdaa in aniga lay maqloo lay raacaa waa laazim waxallo waxaan amar keenaana boqorkay ka socotaa wuxuu isoo farun baan idiin soo gudbiyaa amarkaygaa diiddaan waxay ka dhigan tahay inaa boqorka diideen amarkiisa waxaana amar laygu siiyey cid alla ciddii kahor ka hor timaadda laa gacan bira ku qabo ya xoolahooda qafaale xoolahooda qaado xoolaha ka qaad cidda ka hor timaadana markaa naftooda markaysa marka waxaan yacni dil oo waxa weeye markaa taxaabo oo xoolahoodana ka qaad oo deedna uu fuliyo meesha qabqablahaasi ka soo baxay ee ku amarku taaglaynayo ee uu amarta sii daynaayo cidda amarkiisa diido markaysa waxaan uu xoolahoodana iyo maatadoodana qafaaranayo oo u addoonsanayo xoolahoodana markaysa waxaan yani uu yani markaa ka dhiganayo yani fur uu ka furtay wax walbana tiin barada boqorka uu ku dhufanayo amarkii boqorka weeye amarkii boqorka weeye uuna fuliyo u laayo in badan afka u jebiyey maatadii iyo waxa weeye maalkiina uu yani marka waxa weye sidaa ku qaatay maatadii marka waxa weeye u qafaashay maalkoodii uu markaa ka xoogay oo ka furtay tembarada boqorkana uu ku dhufanayo boqorku haddii aanu arrinkaas la ogayn amarkaasna wax ka soo fulay aanu ahayn oo uu ku been abuuranayo meeshuu ka samaynayana maxalla wilaayatii tahay maxay caddaynaysaa arrinkiina soo noqnoqdo soo noqnoqdo miyay suuragal tahay iyadoo boqorku amarkaasi aanu ka soo bixin uu ku daawado markaysa waxaan yani naftiisana aanu uga baqayn naftiisana aanu uga baqayn inuu ku daawado ma dhici kartaa maxay caddayn noqon lahayd taasi in waxa uu sheegayaa jiro oo boqorka amarka amarkani boqorka ka soo fulay caddaynaysaa haddii kale muxuu wax uga qaban waaya laodhan laha sooma ya haddaynay jirin ila wax walba wuxuu leeyahay tiin baraha boqorku ku dhufanaya uu leeyahy boqorkay ka soo fushay amarkaygu waa amarkii boqorka wuxuu isoo faraanfulinayaa saasoo midhan baana idiin gelayaa cid alla ciddii amarkayga ka hor timaada amarka boqorkay ka hor timi saasoo midhan baana idiin gelaya ya yacni naftiinna iyo maalkiinna iyo xoolihiinuba cidda icaarida iga hor timaada waxay tahay mid waxa weeye markaa ay ii bannaan tahay boqorkaana markaa i amray amarkiisaana ku shaqaynaya taasi waxay noqonaysaa bayina cad oo caddaynaysa amarkaasi inuu boqor ka soo fulo walilaahi almasalu aclaa kownkan iyo jiritaankan aynu joognaa dhammaan waa mulkigii ilaahay allah waa melikulmuluuk waa boqorkii boqorrada waa aljabbaar waa almutakabir waa qadiirun calaa kulli shay wallahu calaa kulli shayin qadiir wax walba allah waa u awood badan yahay waa awoodaa waa karaa marka nebi maxamed haddaanu ahaan lahayn nebi ilaahay ee uu allah ku been abuuranayo dee qabqablahaasuu ka dhignaan lahaa boqorkii ku been abuurtay ayuu ka dhignaan lahaa ee nebi ilaahay oo xaqa ayuu ahaa waxaana caddaynaya inuu allah marka waxa weeye halaagi waayey oo halaagga u soo dedejin waayey oo jebin waayey yacni iyadoo uu markaa waxa weeye leeyahay amarkaygu amarkii ilaahay cidda i ateecda waa cid allah ateecday cidda aniga i diiddaana waa cid marka allah diidday ciddii markaa i diiddo o iga gaalowdo o i beeniso o iga hor timaadana jihaadkoodaa ii bannaan nafahoodu waa ii bannaan yihiin maatadooda iyo maalkooduna waa ii bannaan yihin xalaal bay tay uuna fuliyey intaasoo waaqacdoodu sameeyey allahna uu nusraynayo u gargaarayo nasriga iyadoo ciidankiisu yar yahay uu nasriga siinaayo waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati waayo hadduu allah ku been abuuranayo halaaggaa loo soo dadejin lahaa allahna waa ka cadhoon lahaa dabeedna marka waxay cuquubad deg dega ku dhici lahay ila kownkani gebigiisu waa maxallu mulki waa maxallu mulki waa mulkigiisii waa wuxuu allah lahaa waa mulkigii ilaahay ilaahayna waa awood badan yahay wax walbana waa awoodaa yacni wax walba ilaahay waa arkaa waa og yahay yacni waxa weeye taasi waxay ka mid tahay min dalaa'il innubuway ka mid tahay walow taqawala calayna bacda alaqaawiil laakhadna minhu bilyamiin uma laqatacna minhu alwatiin fama minkum min axadin canhu xaajiziin yacni allah wuxuu inoo sheegayaa hadduu markaa naga sheegi lahaa wax aanan odhan taqawul waa maxay wax cidi aynay odhan been been in looga sheego weeye hadallada qaarkood hadduu naga sheegi lahaa been abuur nooga sheegi lahaa la akhadna minhu bilyamiin midigtaanu qaban lahayn ya dabeedna waxaanu goyn lahayn yacni waxa weeye xangullahaanu goyn lahayn ama xawlulmariidkaanu jari lahayn ama bilyamiin xoog baanu ku qaban lahayn ya biquwa aqaawiil baa ku sugan yani tafaasiir kala duwan markaasaa cid naga naga daafacdaa ayna idinka mid ahaateen marka waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati waxyaalaha caddaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaya ayay markaa ka mid tahay waxaa ka mid ah ashyaada nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaya yacni suuratu tabbat tabbat yadaa abi lahabin watab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayasla naaran daata lahab wamra'atuhu xamaalata alxatab yani waxay caddaynaysaa suuraddaas nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo abulahab nool yahay ayaa la sii sheegay naar inuu gelaayo suuraddaas nin gaala ayaa ku islaamay nin gaal ahaan jiray oo gaaladii marka waxa weye culumta maadiga baratay ee ka mid ahaa ayaa sababteeda ku islaamay miilar baa la odhan jiray sababta suuraddaasu ku islaamay wuxu uhi mucjizaadka haybiga waxaa ka mid a waxyaalaha mustaqbalkee dhici doona ee aan weli dhicin inuu ka sii warramo cidi ka sii warranto qor-aanku waxa uu sheegay buuri yuhuuddu inay yihiin dadka kuwa ugu colaada daran muslimiinta ugu neceb taasna waa shay daa'ima buuri oo ilaah wakhtigaynu joogno iyaga ugu neceb buuri waa shay waaqaca latajidanna ashadda annaasi cadaawata liladiina aamanuu lyahuud marka waa arrin taxaddi ah oo lagu caraynaayo marnaba khilaafkeeda marka inay muujistaan ma dhicin yuhuudda fursad bay haysteen buuri inay muujistaan mucaamilo wanaagsan muslimiinta inay la leeyihiin dhowr sano inay muujistaan oo ay maxabba iyo jacayl iyo wax la mida ay u muujistaan inay jecel yihiin ay yidhaahdaan markaysaa dee annaga sidaa idin jecel qur-aankiinina wuxuu sheegayaa markaysaa inaanu dadka idinku necabnahay oo aanu idinla colnahay marka qur-aankiinna qalad baa ku jira taasi ma dhicin buuri kun iyo afar boqol oo sano ya ma dhicin inay marka waxa sidaas markaa sheegtaan waana arrin haybi oo dhici doonaa wuxuu kaloo yidhi qur'aanka ayaa tilmaamaya ashyaada haybka ah inuu allah waxyoodoo sheegay tilka min anbaa'i alghaybi nuuxiha ilayka maa kunta taclamuha anta walaa qawmuka min qabli haada fasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin reer maka markii qur'aanku soo degayey oo marba markaa dambayse uu soo degayey saasay u maqlayeen yacni caraynta sidaa lagu caraynayo leey waa sidaas yacni waxa weeye khilaafkeeda in la sheegto ma dhicin waxay noqotay mid musallam ah bay noqotay abulahab buu yidhi suurad masad la yidhaha kusoo degtay suuratulmasad toban sanuu sii noolaa buu yidhi toban sano ayuu sii noolaa fursad buu haystay tobankaa sanee dhammayska tiran inuu islaamnimo muujisto si uu diinka u buriyo ma dhicin islaamnimo inuu muujisto ma dhicin daqiiqad inuu islaamnimo muujisto ma dhicin gaalnimadii colaadii sidii ugu taagnaaba ku dhintay waana ogaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam abulahab inaanu islaamayn sidii marka waxa weeye looga warramay qur'aanku u sheegay inay u dhacday marka de haddii waxa weeye waxyi ilaahay aanu ahayn dee sidii uma dhaceen sidii uma dhacdeen sida adag ee loo gooyeyna looma gooyen marka waxay caddaynaysaa taasi in waxa weeyaan qur'aanku waxyi ilaahay yahay ayaa caddaynaysaa marka dalaa'isha nebinimada caddaynaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaysa ayay ka mid tahay dalaa'isha caddaynaysa ayay ka mid tahay calaa kulli xaal qaybaha marka ay leeyihiin ashyaada caddaynaysa nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa waa anwaac badan tahay tusaalayaal baynu ka bixinnay waxaynu markaa laba masale ayaynu kusoo gebagabaynaynaa labada masale waxay tahay ta koowaad waxaynu tilmaamaynaa gaalada qaarkood inay ka markhaati kaceen nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa ay qireen iyadoo aynu qaar ka midaba soo sheegnay haddana waxa weeye markaa qaarkood nebiga calayhi salaatu wasalaam inay markaa waxa qireen waxaa ka mid a ninkii gaalkii la odhan jiray michael harsi la odhan jiray waxa uu qoray buug uu markaa yidhi boqol nin uu kaga warramayo oo waxa weeye taariikhda aada ugu weynaa wuxuu number one ka dhigay ka koowaad wuxuu ka dhigay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaanuu yidhi waa ninka keliya ee ku najaxay barnaamijkiisu watay xagga diiniga iyo xagga adduunyada mid walba ninka qura ee ku guulaystay weeyaan buudi ninka qura ee ku guulaystay nambarka koowaad wuxuu ka dhigay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaanu tilmaamay sida markaa ugu markaa koraynta badan baan ugu guulaystay labada markaa waxa mustawoba ka diiniga iyo ka adduunyada mid walba marka waxaa loo ictibaarinayaa inuu yahay shakhsiyadda ugu weyn ee ugu saamaynta badan taariikhda aadamiga waa ninka keliya ee guusha ugu weyn ku guulaystay way soo baxeen rasuullo waa soo baxeen xukamo risaaladu waa bilaabeen laakiin qaarkood waxay dhintay iyagaan dhammaystirin qaarkoodna cid kalea la wadaagtay qaarkood cid baa uga horraysay laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cid yacni markaa la wadaagtay iyo cid markaa waxa weeye iyo isagaan dhammaystirin inuu dhintay midna ma jirin ee waa dhammaystiran waa mid waxaa kaloo ka mid a nin kale oo isagana la odhan jiray yacni jostaff la odhan jiro faransiis ahaa isaguna wuxuu yidhi maxamed waxa laga faafiyo iyadoo lala qabo ay muuqato haddana wuxuu ahaa mid ka mid dulqaadkiisa iyo laabtiisu inay ballaadhan tahay dadka marka ahlu dimaha ah bimacnaa aan muslimiinta ahayn ee ka horjeeda inuu laabtiisu waasic u tahay inuu u dulqaad badan yahay yacni kullu daalika waxa weye waa mid arrin waadixa cad buuy waa arrin cad buuy xataa carol markis kii la odhan jiray shaytaankii isaga laftiisu saasuu marka waxa isaguna tilmaamay oo waxau uhi waa ninka u keliya yacni markaa barnaamijka yacni u watay ku guulaystay buu odhanayaa isaguna caynkaasoo kale ayuu tilmaamaya nin la odhan jiray lawsaan isaguna waxa uu yidhi muxamed wuxuu ka mid ahaa nebiyadii iyo sidiiqiintii buu ka mid ahaa waxaanu ahaa nebi weyn buu ahaa oo qadarkiisu weyn yahay yacni iyagoo marka waxa weye aan islaamin bay hadda sidaa u qirayaanu leeyihiin markaa nebi ilaahay buu ahaa ama waxa weeye ninka keliya ku guulaystay buu ahaa saas marka ay odhanayaan sidaas ay marka odhanayaan marka waxa weeye taas waxa weeye tusaalayaal waxaynu uga jeednaa hal tusaale inaynu markaa umuurahaas aynu markaa tusaale uga dhigno ayaynu uga jeednaa umuurta haybiga ee uu ka warramay waxyaalo fara badan oo haybiga uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam axaadiista wax fara badan baa ku sugan ashyaada haybiga uu ka warramay waxay caddaynaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa dacawaadkiisa la ajiibi jiray la aqbali jirayna waxay caddaynaysaa nebinimadiisa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi allahuma sallit caleyhi kalban min kilaabik inaa markaa abilahab markuu sheegayey dabeed markaa libax baa ilaahay ku salliday weliba waxa weye waa u baqayeen waxay lahaayeen marka waxa waa in laga ilaaliyaa safar buu galay niman badan buu la socday yacni waxa weeye gees walba waa laga seexday bartankaa la seexiyey isaga markaasaa jiha kasta rag baa ka seexday libaax intuu soo socday isaga qaata dad kale intuu ka soo tallaabay nebigu markuu ku habaaray allahuma sallit caleyhi kalban min kilaabik isagii buu qaatay isagii ayuu qaatay wuxuu ku duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam allahuma hdi dawsan waati bihim qabiilada daws waa qabiilada abi hurayra ilahay oo hanuuni keenna dabeedna ilaahay waa hanuuniyey waana yimaadeen anas wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam allahuma aksir maalahu waladahu wa atil xayaatah ilaahay ow maalkiisa farabadi ubadkiisana badi saxiixay ku sugantay bukhaari iyo muslim wa atil xayaatahu bukhaari baa adab mufrad ku soo wariyey sidii bayna u dhacday cimrigiisu waa dheeraaday ubadkiisi iyo xoolihiisina waa farbateen waxaa ka mid ah roobkii inuu ku duceeyey allahuma akisna allahuma akisna allahuma akisna oo isla mimbarkii isagoo saaran maalintii jumce roobkii da-ay uu soo darooda garhkiisa ka da-ay yani markaa dabeedna markaa wiigga ilaa jimcaha jimcihiisa uu da-ayey markii dambena ninkii caraabiga uu soo galay ama nin kale deedna uu yihi xoolihii waxa weeye waxa yani biyihii baa qarqinaya inuu ilaahay roobka naga joojiyo ilahay noo bari markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam loola caddeeyey markaasu wuxuu ku duceeyey allahuma xawaalayna walaa calayna markaasaa waxaba iyagoo la arkaya markiiba markaa waxa roobkii xaggan yani daruurtii marka xagga iyo xagga u faydantay oo gabbal ay noqotay intani markii horena iyadaa cirkaba loo aqoon xabad markaa daruura in yaro caada aan loo aqoon baa ninka reermiyigii soo galay isagoo nebigu khudbadaynaya markaasuu yihi xoolihii markaa dhinte ya yani waxa weeye baaba baa jira ilahay roob nooga bari markuu duceeyeyna isla khudbaddii isagoo wada khudbadda nebiguna weliba ma dheeray ayaa markaa waxay daruur yar oo aad mooddo gaashaan baa soo muuqatay gaashaan baa la moodaa intay yaraan ka qabto kadibna waa weynaatay waa kala baxday isla mimbarkii isagoo nebigu saaran bay da'day masjidku cariish buu hayo waa soo darooray garhka nebiga biyuhu ka daateen haddaba isla markiiba waxay ka mid tahay min dalaa'il nubuwati wuxuu markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam warqad u diray kisra warqaddii nebigu jeexjeexay markaasuu nebigu ku yihi marka mazaqa allahu mulkah ilaahay mulkigiisa ha jeexjeexo isla markiiba waxaway mulkigiisa waa baabaa iyadoo nebigu weli aanu dhiman ayaa marka waxa inanuu dhalay kisra ayaa lagu sarday kisra oo kisra dilay kadibna wakhtigii cumar bnu khataab baa kisra la furtayba boqortooyadii kisraba yani markaa la furtay waxaa ka mid a allahuma anjis lii maa wacadtanii yowma badrin ilahayna waa u fuliyey waxaa ka mid a yani ducada nebigu u duceeyey imra'atu julaybiib allahuma suba calayha alkhayra saba dabeedna sidii waxay noqotay markaa guriga ugu barakada badan buu noqday yani waxa weeye sidaasu markaa waxa ugu duceeyey waxaa ka mid a ducooyin badan waxay culamada qaarkood sheegeen boqol iyo konton duco uu nebigu ku duceeyey mid walba sidii baa loo arkay ilaa boqol iyo konton xadiis baa kuso aroray bay dhahdeen aw aar oo mid walba tilmaamaya duca markaa nebigu ku duceeyo isla markiiba la arkay indhala baa nebiga u imanaya calayhi salaatu wasalaam indhu dam yihiin markaasuu ilahay i bari in markaa ilaahay indhaha i saaro nebigu waa ugu ducaynaya wac la arkaya waa mid indhaqabuu noqonaya waxay ka mid tahay min dalaa'il nubuwati ayay ka mid tahay min dalaa'il nubuwati ayay ka mid tahay waata culamada qaarkood lagu yidhi maxaad ku garanaysaa ilaahay inuu jiro wuxu uhi biijaabati dacawaat ducooyinka inuu aqbalo ayaan ku garanaya markaa nebigana ducooyinkiisa la aqbali jiray ducooyinkiisa ayaa la aqbali jiray waxaa ka mid a akhbaarta badan ee heybka uu nebigu ka warramay warar fara badan oo heyb uu ka warramay oo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam yani waxaa ka mid a markaa cusmaan wuxuu ku iidan lahu wabashirhu biljannati maca balwa tusiibu janno ugu bushaaree balaayo haleelaysa la jirkeeda balaayadu waa maxay oo qoladii ahli fitna ee ku kacday ee markaa cusmaan dilaysa wuxuu ku yihi ina allaha sayuqamisuka khamiisan faida araada almunaafiquuna an takhlacahu falaa takhlachu ilaahay qamiis buu kuu gelinayaa hadday munaafiqiintu doonaan inaad siibto ha siibi waa khilaafada wey sidii buu dabeedna markaysa marka waxaan yani anuu siibin ya uxud baa mar gariirtay iyadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa ku sugan yahay iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaan markaasu uhbut uxud uxuday sugnow korkaaga waxaa ku sugan nebi iyo waxa weeye sidiiq iyo laba shahiid labada shahiid waayo waa cumar iyo cusmaan inay shahiidda yihiin buu sii sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo sii tilmaamaya akhbaarta qeybka ka mid ah sacad baa markaysa markaa xanuunsaday xanuun daran markaasuu werwero is yidhi waabad dhimanays markaasuu ku hamiyey xoolihiisa markaysaga inuu dardaarmo badankooda uu yihi inan yarun baabay dhexlaysee cid kaloo ay dhexlaysaa ma jirto anna xoolo badan baan leeyahay bal ka warran haddaan xoolahayga markaysaga baxsado sadqadayso ya markaasuu nebigu markaa la talinaya calayhi salaatu wasalaam markaasuu odhanaya markaysaga ka warran kala badhow bar haddaan xoolahayga sadqadaysto markaasuu maya inaad waxaweeye markaa ubadkaaga ka tagto iyagoo marka waxaweeyaan akhniye ah waxay kaaga khayr badan tahay iyagoo markaa fuqaro ah oo dadka markaa bariyo gacmaha hoos dhiganaya inaad ka tagto markaasuu ulus darar haddaan sadqadaysto ka warran markaasuu athulus wathulusu kasiir markaasuu nebigu u tilmaamay odhanaya waxaan rajaynayaa inaad markaa waxaa lagu dib dhigo ilaa dadna kugu intifaacaan qaarna kugu dhibaatoodaan ya tarajiga nebigu uu sheegan nucum waxay yidhahdeen soo lama yidhahda casa min allahi waajiba tarajiga rasuulka ka dhacana waxay yidhahdeen waa waajib bay ka dhigan tahay waa qaci waa laazim ilaaba ilah sidii bay u dhacday waa badan buu sii noolaaday ya ubad badan buu dhalay oo inamiyo hablaba leh ayuu dhalay sacad ubad markaa badan oo inamiyo hablaba leh ayuu dhalay yani markaa dadna waa ku dhibaatoodeen waa gaaladii dadna waa ku intifaaceen waa muslimiintii waa muslimiintii akhbaaro kaleo qeyb uu ka warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam ya yani waxa weeye tamruqu maariqatun cala xiini furqati min almuslimiin taqtuluhum awla taa'ifatayni bilxaq sidii bayna u dhacday taftaxuuna beladan yudkaru fiiha alqiraad masar bay ahayd waxa weye sidii bay u dhacday sidii ayay u dhacday ina halaaka ummatii cala aydi ugaylimatin min quraysh yani sidii bay u dhacday laa tasaalu taa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaq koox ummadayda ka mid inay xaqa ku sugantay ka suuli mayso ilaa marka waxa qiyaamadu marka ay ka imanayso waana shay waaqic oo sideeda ah waa shay haybi ah cali buu nebigu u sheegay waxaa ku dili doona marka waxa weeye ashqa alaakhiriin waa ka yani halkaa kaa garaaci doona yani ayuu ku yidhi ashqa alaakhiriin buu ku magacaabay in la dili doonuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam cali la dili doono wuxuu sheegay khawaarijta calaamadooda aayatum rajulun fii caduudihi mislu sadya ayuu sheegay wuxuu sheegay sinfaani min ahli naari lam arahuma markaasuu labadiiba ka warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam siday u sheegay baana u dhacday haddama aragtaa waxyaalo waaqico markaa dhac ayuu ka warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam kisra markuu warqadda u diray yani bilaadkan carabta kisro marka waxaa inuu isagu ka taliyo amarkiisa hoos yimaadaan buu qabay oo yeman madaxdoodu waxay hoos yimanayeen kisra madaxda yeman buu la xidhiidhay wuxu uhi ninka markaysagaa soo baxay ee markaa madiine iyo xaggaa ka soo baxay ama maka laba ninoo adag u dir soo kaxeeya ya marka uu cadhoonayana wuxuu ka cadhooday maxay wuxuu ihi marka waxa weeyaan dee addoon marka waxa weyan yani isagu soo ka cabirayo ruux racyadayda ka mid ah oo bimacnaa waxa weye aanu isagu waxba dee u qabin ya ruux markaa racyadayda ka mida isagoo addoon baan filaya inuu ka cabire yani ruux racyadayda ka mid a ayaa magaciisa magacayga ka hor qoraya buui suu magaciisa u horaan qoraa buui min maxamedin rasuuliillah ya ilaa kisra cadiim ruum maba akhrinba warqadaba intaasu ka cadhooday dee dalkaasu jeexjeexa labadii nin buu markaysaa kii yamanee diray madiinay tageen nebigay la kulmeen calayhi salaatu wasalaam waaran loo soo gooyey ka dhigan tahay ya waaran bay wadaan waaran maxkamaddiibaa lagaga yeedhaya haddii ruux waaran loo soo jaro oo la yidhahdo maxkamaddaa lagaga yeedhayaa caadadasu lama yaqaano in la raaco mandiqa ay ku socdaan waa noocaas nebigu waa iska daayey yani habeenkii buu dejiyey isla habeenkiibaa kisre la dili doonaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam garhkii ay xireen oo shaarubii la baxeen maxaa garhka u xirteen shaarubahana oola baxdeen labadii nin waxay ahaen rabbiga yaana amray aniga rabbigay waa reebay bui sa ya hadiiska culamada qaarkood waa taxsiiniyeen ya subxii baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina rabbii qatala rabbakuma rabbigay baa rabbigiin dilay rabbigay baa rabbigiin dilay dhagaha waaweynaaday waxayna filayn ayay ku noqotay nebigu wuxuu ka warramay calayhi salaatu wasalaam wa idaa waqaca asayfu lam yurfac ilaa yowmi alqiyaama sidii bayna u jirtaa haddii seeftu dhacdo ummatu islaam dhexdooda dil ka dhaco xaqdarri'ii ilaa maalinta qiyaame lama kor qaadayo waa ka weli waa socotaa waa akhbaar hayba calaa sabiil qaci baana loo sheegaya idaa halaka kisra falaa kisra bacdahu kisra hadduu dhinto kisre kale kama dambeeyo khalaas sidii bay u dhacday haddama aragtaa wuxuu ka warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam tatadaacaa calaykum alumam kama tadaaca alakalatu calaa qascatiha qaluu a min qilatin yowmaidin naxnu ya rasuula allah qaala laa bal antum kasiir walakinakum gusaaun ka gusaa'i sayl soo waaqic maa waxyaalaha jiray ka mid tahay in alislaama bada'a hariiban wasayacuudu hariiban kama bada'a fatuuba lilghurabaa waa akhbaarta haybiga ee nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam bay ka mid tahay ee nebigu sii sheegay haddama aragta yani akhbaaro fara badan oo hayba ayaa nebigu tilmaamay oo markaysa uu sii sheegay oo markaa caddaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaya haddaynu markaa isnahdo ashyadaa tiriyana marka waxa weye waktigu waynugu dheeraanayaa aad iyo aad bay marka ashyaadaas u badan yihiin laakiin waxaynu u jeednaa tusaale umuuraha kale yani cilmiga hadda ay yidhaahdaan cilmi ahaan loo ogaaday ashyaa badan baa jirta aan waagii hore la ogeyn haddaan iyadana wax ka yara tusaaleeyo waxaa ka mid a nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka markaa bini aadamka xubnihiisu inay markaa saddex boqol iyo lixdan xubnood yihiin oo lafihiisu xubnaha ay leeyihiin saddex boqol iyo lixdan xubnood inay yihiin gaaladu may ogeyn inay saa tahay beri dhoweyd bay ogaadeen waxay u qabeen inaan intaa gaadhsiisnayn saasay u qabeen sannado yaroo kooban markaa wakhti laga joogo bay waxay heleen ilaa labaataneeyo xubnood oo yaryar oo ayna markii hore ogeyn waxay ogaadeen bidabti saddex boqol iyo lixdan xubnood inay yihiin yaa u sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in xubnaha bini aadamku lafihiisu ay yihiin saddex boqol iyo lixdan xubnood laabudda inay waxyi ku helay nebigu qoraal ma aqoon ummi buu ahaa maki meel markaa cilmi may ahayn jaamicaad kama jirin madaarisi kama jirin macaahidi kama jirin culama ma joogin nebiguna farba ma aqoon sadar waxba kama akhrin jirin ummi buu ahaa ya wma kunta tatlu min qablihi min kitaabin walaa tahuطuhu biyamiinik ida lartaaba almubطiluun min dalaa'ili nubuwati bay ka mid tahay ummanimadiis haddaad hore markaa mid qoraaya oo qoraalka yaqaana u ahaan lahayd ama sadar wax ka akhriya markaaba way shakin lahaayeen kuwa baatilka u saaxiibkahay waxay odhan lahaayeen dee cilmigii u yaqaanu markaysaga kutuba akhristay oo halkaasu kala soo baxay addamaarta marka waxa wey miduu qoraal yaqaani ma ahay waxyu ashyaada ku ogaaday ashyaa badan oo cilmiyaada uu nebigu sheegay markaysaa waayadaba la ogaaday waxaa iyaduna markaa tahay noocaas su-aal ba haddaba la isweydiin karaa su-aashaasi waxay tahay akhbaarta qeybka miyaan la odhan karin waxyaalaha markaa dhici doona ka warranka laga warramaayo dee dad kaleba waa ka warramaan oo aan nebiye ahayn oo waxaaba ka warrama wakhtiyada qaarkood niman markaa faaliyayaal ah baa ka warrama markaasay sheegaan ashyaabay sii sheegaan dhici doona markaasay wakhtiyada qaar u waafaqdaa haddii waxa weeye taasi ay caddaynayso in war qayba sheegista la sheego ama la odorosaa ay nebinimo ay caddaynayso hadday ka dhalanayso qofka mukhaalifka hadduu yidhaahdo yacani waxa weeye miya taasba kama dhalanaysa siday tan uga dhalanaysa siday tan uga dhalanaysa jawaabtu waxay tahay tan iyo taasi waa kala duwan yihiin waayo nimanka faaliyayaashu waxa ay sheegayaan ma aha waxa ay yacni markaa og yihiin oo yaqiin ahaan u og yihiin waa wax ay malaynayaan waxaasna markaa marar fara badan beeno badan baa soo gala oo inta runta ahi waaba yar tahay wayakdibu macaha mi'ata kadba waatii xadiisku sheegaaya boqol beenood buu markaa la jirkeeda markaa been sheegayaa oo boqol beenood ayuu markaa waxa la jirkeeda markaa been sheegaya marka sidaas aawadeed maadaama aynay markaa waxa weeye yacni markaa mid ay og yihiin oo hubaan aynay ahayn mar labaadkana beeno fara badan ay soo galaan yani lama mid aha akhbaarta nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam lama mid aha waayo akhbaarta uu nebigu sheegay waa akhbaar yaqiini ah oo qaci ah oo jasminaayo xabad beenoo soo gashayna ma jirto marka labadu waa kala duwan tahay marka in la yidhahdo qolada xidigiya ama qolada faaliya iyo wax la midiba waxyaalo way sheegaan oo way odorosaan soo socda dabeedna wakhtiyada qaar bay ugu beegantaa yani ma caddaynayso markaysaa ma bushinayso tanoo kale oo daliilkan mid yani markaa bushinaysa ma aha yani nebiga calayhi salaatu wasalaam waa saadiq waa amiin akhlaaq wanaagsan buu ku sifaysan yahay yani fawaaxishtuu ka nasahan yahay yani nimanka kuhaantiina waxa weye fawaaxishtaay ku sifaysan yihiin yani niman akhlaaq xun weeye niman been badan weeye yani hal unabi'ukum calaa man tanazalu shayaaطiin tanazaluu cala kulli affaakin asiim yulquuna asamca wa aksaruhum kaadibuun agsarkana waxaa looga jeedaa bimacna alkulli fii lugati alcarabna aksaro bimacna kulliga waa la isticmaalaa nebiguna akhbaartan uu sheegaya waa akhbaaruu goynayo u leeyahy waa sidaas ma aha waa u malaynaya maaha akhbaar ixtimaal ku dhisan ma aha waa akhbaaru qadcinayo goynayo sida bayna u dhacdaa xabad beenina marka ma soo gasho xabad beeni ma soo gasho akhbaarta nebigu sala allahu aleyh wasalam saas yadaa weeye lama mid aha akhbaartii kuhaanta markaysaga lama mid aha haddii la yidhahdo sawta wakhtiyada qaarkooda nebigu sala allahu aleyh wasalam ashyaada qaar sheegay oo antum aclamu biumuuri dunyaakum uu yidhi waxaa la odhanaya taas si jasmi uma sheegina malay ahayd oo riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay yani waxa weeye maa adunnu yugnii shay-an yani tacbiirkii nebigu calayhi salaatu wasalaam timirta ay marka waxa weeye isku bacriminayeen ee marka waxa weye ubaxa tallaba ay soo qaadayeen oo dhaddig ku garaacayeen geedka dhadig yani ubaxiisa ama laanta kala jeexayeen oo gelinayeen yani waxa weeye miduu marka farsamada nebigu dee yani marka ziraaca ahaan u yaqaanay ma ahayn waxyina looguma sheegin dabeedna danni buu ka cabiray maa adunnu yugnii shay-an dabeedna markii dambe wuxuu ihi in kaana yanfacuhum falyasnacuuh hadduu anfacayo ha sameeyo waxaanu u sheegay arrinkaa inuu mala ku yidhi ayuu sheegay marka sidaas aawadeed tan lama mid aha yani waxaa kaloo la mid ah xadiiska kale isaguna tilmaamaya ummad banu israa'iil ka mid oo ummadihii hore ka mida baa la waayey walaa uraaha ila alfar una malayn maayo inay jirka tahay mooyaane yani wax kale u malayn maayo xadiiskaas saxiixu ku sugan yahay lakiin mala inay tahay buu nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam axaadiis kale markii loo waxyooday wuxuu sheegay ummad ummadaha ka mid oo la dooriyo wax kale laga dhigay inaan marka waxa weeye aan la dayne yani marka waxa weye marka dambe la dabar jari jiray oo bimacnaa haddii ummad wax kale laga dhigo oo shay kale laga dhigo oo loo rogo ama daayeero ama doofaaro ama jiirar ama wax la mid ah yacni laga dhigo cibraa looga jeeda in lagu cibro qaato markay ayaamo yar ahaadaan ama saddex maalmood ama wax la mida la dabar jaraa markaasaan qof ka hadhin yani mid ka hadha aanu jirin ee ma aha ina alqiraadata waalkhanaasiira kaanuu qabla dalik daayeeradiiyo doofaaraduna horeba waa u jireen ee ma aha nimankii reer banu israa'iil ee daayaradiiyo doofaarada laga dhigay inay marka waxa faracoodii yihiin ma aha daayarada markaa hadda jira iyo doofaarada hadda jira axaadiis kaleoo saxiixu sidaa ku sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka shayga uu danniga nebigu ku tilmaamay iyo malaha oo yani ijtihaad markaa iska ahaa yani marka umuur dunyawiyana ku saabsan iyo shayga marka waxa weeye calaa sabiili jazmi si qaciga u sheegay dee isku mid ma aha mid isku mida ma aha yani waxa weye nebiga waxaa kusoo degaysay malaa'ig baa kusoo degaysay yani markaa kuhaanta iyo xidigayaashana shayaadiin baa kusoo degaysay ta kale nimankii kuhaanta laftoodii baa qaarkood islaameen iyo marka waxa weeye oo markaa qireen inuu markaa rasuul ilaahi yahay oo waxaa ka mid ahaa sawaad ibnu qaarib baa ka mid ahaa abu barzat alaslami ama abu burdat alaslami labada mid baa mar baa loo soo naqliyaa kaahin inuu ahaa ayaa jirta markii dambe waa islaamay muslimiintuu ka mid noqday marka waxa weeye dadkii ahlu ikhtisaaska ku ahaa kahaanada ayaa ka markhaati kacay waxaan inay kahaano aynay ahayna rasuulnimo ay yihiin oo rasuul ilaahay uu yahay yani markaa ayay qireen ta kale waxaa caddaynaya nebiga nebinimadiisu akhbaarta keybka uu sheego keliya maaha waa kaydun min fayd yani waa qadar yar oo ka mida markaysaga yani wax fara badan oo bad ah ya oo nebiga nebinimadiisa caddaynaya yani markaa qadar yar oo ka mida markaa weeye qadar yar oo ka mida yani markaa weeyaan su-aashaan ku khatimaya waxay tahay adilada waxaa soo aroortay wakhtiyada qaarkood iyadoo marka waxa weeye gaaladii intay yani markaa yidhaahdeen maad aayad noocaasa la timaadid haddana marka waxa weeye inama alaayaatu cinda allah yani saa loogu jawaabay ya yani waxa weeye ayaa markaa jirta oo aayaddii ayagu codsadeen aan loo keenin aayaddii iyadu codsadeen loo keenin nebigu hadduu nebi ilaahay yahay aayadday codsadeen maxaa loogu keeni waaye gaaladoo loo tusi waaye si ay u rumeeyaan su-aasha caynkaas oo aan ku khatimayo waxay ku saabsantahay jawaabteedu rasuul marka la soo diro wax risaaladiisa caddaynaya inuu rasuul ilaahay yahay in la helo ayuunbaa yani markaa lagama maarmaan ahe waxay codsadeen ilaaba ilaa inay helaan mid lagama maarmaana maaha mid yani marka ay tahay waxa weeye inuu tii yani ay codsadeen ilaaba ilaa ha helaan wax laazim ka dhigayaa ma jiro wax laazim ka dhigayaa ma jiro tusaale yar aan soo qaado tusaalaas wuxuu yahay masale ka soo qaad nin boqoraa jira boqorkii waxa uu leeyahay meelo kale oo wilaayaad ah oo isaga hoos yimaada madax baa u joogta madaxdii u joogtay waxay ku wada xidhiidhaan de qoraallo qoraalladaas calaamaad baa loo yaqaanaa ama saxiix ha noqoto ama tiin baraha yani markaa shaabaddu ku dhufanayo ha noqoto ama markhaatiyada markaysa markaa caddaynaya ee u sii ayidaya ha noqoto haddii la foojiri garay kari lahaa yacni ashyaada noocaasa ayaa u caddaynaysa ka waran nin barasaaba oo boqorka markaysaga yani hoos yimaado wilaayadiisa haddii markaa loo geeyo waraaqihii marka waxaweya yani originalka ahaa ee lasoo saaray oo boqortooyada ka soo baxay ama madaxweynaha ka soo baxay loo geyn lahaa oo shaabadiisii iyo saxeexiisii iyo wuxuba ay ku yaalliin oo dabeedna yidhahdo aqbali maayo waayo dee kuma kalsooni waayah cid baa laga daba diray rag lagu kalsoon yahay baa laga daba diray waa loo tegey waa loo sheegay warkii baa gaadhay dabeedna wuxu uhi maya aqbali maayo ilaa uu madaxweynuhu aniga ii yimaado isagoo ii hor jooga oo indhahayga aan ku arkayo dhegahaygana aan ku maqlayo uu igu yidhahdaa warqadaasi anay iga soo furtay amarkaa qaada mooye ka hor qaadanba maayo maqaldaya mise waa saxan yahy ka hor haddii la yidhahdo markaysaa sidaa hadduu dee yidhi ha loo yeelo ilaaba ilaa sax ma noqon kartaa caqlan sax ma noqon kartaa sax ma noqon karta soo ma wuxuu mutaysanaya hadduu sidaa yidhahdo maxay ciqaab soo ma waxa weeye amar diidda inuu cinaad samaynayo amar diidda samaynaya loo arkaya waayahay dadku markay yidhaahdaan rasuullada diidani rasuul markuu u yimaado wax rasuulnimadiisii caddaynayana uu ula yimaado oo dadkii u gudbiyo ay yidhahaan may tan aqbali mayno taa kale noo keen ilaa aad taa noo keentan oo taa naloo keenana ku rumayn mayno ma laazim baa in la raaco siday sheegeen hadday tani kaafi tahay oo daliil kaafi ee bayino cad ay tahay miyay gar u leeyihiin inay yidhaahdaan markaysaa ilaaba ilaa taa nooloo keeno ma rumaynayno maya gar uma laha sidaan kaasi gar ugu lahayn baan iyaguna gar ugu lahay qofkuna hadduu mucaanid yaho cinaad samaynayo dee wax marayaa ma jiro cinaad hadday tahay ya wax kastoo loo keeno ma rumaynayo ciddan rasuullada diidaysaana waa cid markaa cinaadkii samaynaysa saas aawadeed aayad keliya codsigeeda iskuma taagaan waxay codsadaan marba kay doonaan marka dambe waxay dhahan ilaa ilaahay noo yimaado aanu dhahayaga ku aragno kurumayn mayna ba yidhahda haddama aragta waxay gaarsiiyeen heerkaa waxay sharti ka dhigayaan waxay leeyihiin ha noo yimaado allaho allah iyo malaa'igtaba aanu aragno markaasun baanu rumaynaynaayee ka hor rumaynba mayno marka waa cinaad iska cad weeye wa qaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yambuuca kumay joogin wa qaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yambuuca aw takuuna laka jannat min nakhiilin wa cinabin fatufajira alanhaara khilaalaha tafjiira aw tusqita alsamaa'a kama zacamta calayna kisafan aw ta'tiya billahi waalmalaa'ikati qabiila waxay yidhaahdeen waa mucaanidiin weeyaane kuma rumaynayno ilaa arlada aad nooga dilaaciso ila durdura oo soconaya oo maki ay noqoto mid durdura leh iyo webiyo intaa keliya maa ama ay adiga kuu sugnaato beer ay kuu sugnaato timir iyo cinabya ah oo durduraduna ay dhex sabaynayaan aad ka dhex dilaaciso durdurada aw tusqita asamaa kamaa zacamta calaynaa kisafan ama samada jeexyo aad nagu soo dumiso ya oo korkeeda nugu soo dhacdo intaa keliya kuma joogin aw ta'tiya billaahi waalmalaa'ikati qabiila ama allah iyo malaa'igtaba aad la timaaddo iyagoo mucaayanoo la arkayo muqaabal ah oo sidaa nooga hor jeeda hortayada marka aanu arkayno ilaa aad keento ku rumaynayno waa inaad iska cad aw yakuuna laka baytun min zukhrufin aw tarqaa fi alsamaa'i walan nu'mina liruqiyika walan nu'mina liruqiyika xataa tunazila calayna kitaaban naqra'u ama ay ku sugnaato bey yani guri guri dahabi uu ku sugnaado guri dhan oo dahaba aad yeelato inaad mutamayis tahay si aad u muuqato aw tarqaa fi samaa'i ama aad korto samada weliba rumayn mayno inaad samadii kortay adoo aano arkayna haddaad korto kuma rumaynayna bay ku leeyihin ilaa kitaab aanu akhrino aad nooga soo dejiso ya mid mulxidaa wuxuu yidhi bal hadduu marka isagaa nebigu xaq yahay ilaahayna jiro wax kastoo laga codsado maxaa looga heli waaye haddii la waxaan keen muxuu keeni waaye waxaan keen muxuu keeni waaye iskaayatus markay yidhahdeen muxuu isu tusi waaye yacni wax kastoo ay codsadaan maxaa looga heli waaye ma laazim baa in laga helaa hadduu yidhahdo markaysaa xool imanka shacabadu ay yidhaahdaan madaxda ilaa waxayo waxayo waxayo waxaanu ka helno maba adeecayno gar ma u yeelan karaan oo umuuro tacjiiziya ay ku xidhaan umuuro tacjiiziya ay ku xidhaan ay uga jeedaan cinaad qofkuna hadduu mucaanid yahay wax u hoggaansamaya ma jiro laakiin qofku hadduu xaqdoon yahay daliil keliya ku filan daliil keliya ku filan haddii adilada iyo mucjizaadka la yska daba keenkeenana oo ay markaa farabataanna fa biha waa nicmat waa khayr khayr lagu daray haddii kalena daliilka keliya kaafiya ku filan mucaanidkuna sidiisaba waxba ma aqbalo haddii kun daliil loo keeno ama alfi alfi daliil loo keeno hal malyanoo daliil haddii loo keeno aqbali maayo allah wuxuu yidhi walain aatayta aladiina uutuu lkitaaba bikulli aayatin maa tabicuu qiblatak haddaad ahlu kitaabka ula iman lahayd aayad kasta qibladaada may raaceen wuxuu kaloo allah yidhi wain yarow kulla aayatin laa yu'minuu biha hadday aayad kasta arkaan kulli laa yu'minu biha ma rumaynayaan haddama arka qofku hadduu mucaanid yahay wax marayaa ma jiro waa fujaan fooraro kanuu ka dhigan yaho fujaan foorara haddii booyad bii'a la soo qaado sidaa loogu shubo dhibici ku dhici mayso xagg iyo xaggay ka dhaafaysaa shalalalalalalalalalah si u soconayaabay markaysa marka wax iska tegayaan waa fujaankaa fooraro wey qofku hadduu mucaanid yahay waa canzun walow taarat laba nin baa isqabtaa la yidhi o markaasaa waxay bidhaan foog ka arkeen mid baa yidhi waa ri waa canzun kii kale wuxu uhi maya waa shimbirni waa shimbir waa nooc shimbiraha ka mid a wuxuna meel fog buu ka muuqdaa markii dambe siday u arkayeen baa wixii duula waar waa kaa duula oo dee waa nooc shimbiraha ka mid a markaasuu canzun walow taarat kii kale wuxuu yidhi waar waa ri hadday doonto ha duushee ri weyi hadday doonto haba duushee ri weyi marka dadka mucaanidiintii xaalkoodu wuxuu yahay canzun walow taarat wey xaalkoodu saas weyi marka wax alla waxay aqbalayaan ma jirto oo ma yeelayaan wax kastoo loo sheega waxay markii dambe gaadheen iska daa inay aayaad kale codsadaanee waxay yidhahdeen ilaa annaga nebiye nalaga dhigo ku rumayn mayno marka annaga nebiye nalaga dhigaanu rumaynaynaa allah muxuu yidhi waida jaa'atum aayatun qaaluu lan nu'mina xataa nu'ta mila maa uutiya rusulu allah allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah markay aayadi u timaado calaamad mucjiso oo nebinimada caddaynaysaa qaaluu lan nu'mina xataa nu'ta mila maa uutiya rusulu llah waxay odhanayaan rumayn mayno ilaa rasuullada ilaahay waxa la siiyey oo kale annagana nala siiyo sida loogu waxyoodoo kale naloogu waxyoodo yacni nebiye nalaga dhigo marka nebiye nalaga dhigaanu rumaynaynaa kulaha wax maraya ma jiraan waxay maraya ma jiraan wuxuu kale allah yidhi bal yuriidu kullu mri'in minhum an yu'taa suxufan munashara hadda maragtaa calaa kulli xaal mawduucani waa mawduuc ballaadhan waa mawduuc bad ah intaa aynu sheegnay waa tusaalayaal yar oo kooban weeye laakiin mawduuc markaa ballaadhan weeye wax fara badan baana caddaynaya laakiin qadarkaas aynu sheegnay hore wa inagii inu yidhi maa laa yudraku julluhu laa yudraku qulluh waa qulligii intaynu sheegnay si kale waa loo yidhahdaa maa laa yudraku kulluhu laa yudraku julluh laakiin julligii ma gaadhayno si sidaas aawoodee mahmada kalaan u leexday maa laa yudraku julluhu waxaan badankiisa la haleeli karayn oo la gaadhi karayn laa yudraku qulluhu intiisa yar lagama tago marka intii yarayd baynu caawa sheegnay wa fii hada alqadri kifaaya ilaha inagu anfaco halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk